waa hagaagi dhegeysan idaacadda star f m codto gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal dhammaantiin subax wanaagsan aruurya suuban kusoo dhawaada xubinta wargeysada waxyaalaha kala duwan ee qoraan soo xulib halkaasi toosaad uga dhegeystaan wargeysada kale adhayli nation iyo sidoo kale the standard qeybaha dambe dhegeystayaasha fursadu siyaasi ay kusoo kaakiceen kuwa baristeen maqalka idaacadda waana qeybaha dambe eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeysa dhammaantiin subax wanaagsan arooryo suban saaxiibayaal bal iminka wargeyska gacanteeda hore ee markaasi ku jiraan soo qabta dhegeystayaal waqti adag ayaa hadda markaasi la gelaya ee la leeyahay ilaa iyo kun waa kun lixdan iyo laba warshado oo markaasi diiwaan gashan ayaa markaasi dabcan xirmeenaya la leeyahay intii u dhexeysay julaay sanadkii tegay labada kun laba iyo labaatanka iyo disembar sanadkii isla sanad sanadkii tegay ee labada kun labaiy labaatanka maxaa dhacay mo an mo ayaa markaas leeyahay kenyaan ayaa dabcan fara badan noloshooda dabcan qiimahooda hoos u dhici doonta gabaari fara badan dhulal fara badan iyo weliba gurya oo laleeyahay iyo sidoo kale dadka guryaha leh bangiyada iyo shirkadaha markaas is aruursada ee saakoo loo yaqaano online-ka kuwa wax lagu iibiyo ayaa inta badan hadda markaas leeyahay dabcan la daaladhacayaan xanuuno fara badan ee dhanka deemaha iyo sidoo kale loon ama lacagta amaahda la qaato noloshoo dabcan sare u kaceeda sare usii kacday hadda ayaa markaasi dabcan nolol markaasi kuleelkeeda wadato iyo ololkeeda laleeyahay wadanka markaas iminkan kusoo foodle iyadoo hadda ay inta badan dalbanayaan sidoo kale noloshooda ay ka dalbanayaan in ay markaasi soo amaahdaan lacag kale ama soo dalbadaan ama lacag kale dhegeystaan dabcan loola jeedo shirkadaha qaar oo hadda markaas iska xirmeen iyadoo dad aada u tiro badan ay markaasi dabcan ay ka shaqeynayeen sidoo kalena taasi ay galaafatay waxaa hadda laleeyahay kenyaan fara badan ayaa hadda noloshooda qaar ku taagan laakiin not if haddii taasi aysan ahayn dee waxaa leeyahay waxaa la xaraashaya waxaa hadda markaas aad maqlaysaan oo aad dhegeysanaysaan ay kamid yihi guryaha lacagaha gabaarida waxyar fara badan oo hadda markaas wargeyska saaka uu soo bandhigay oo dabcan hadda qarka u saaran in markaasi dabcan la xaraasho sida wargeyska boggiisa toddobaad saaka faahfaahin uu ka qorayo waa nolosha iyo sixir bararka wadanka markaasi ka taagan oo dadka hadda ayuusan aad dabcan dadka ay aada ugu dulqaadanla yihiin una muuqato mid markaas sixir bararkeeda ay soo bilaabatay tan iyo cudurkiisa farka covid sagaal iyo toban sida wargeyska cimaan ooga dhigay halkaasi oo aan dabcan hadda loo saadaalin karin xaaladda wadanka hadda uu ku sugan yahay iyo dabcan inay dowladda iyada ay mas-uuliyad ka tahay ama ay wax badan aysan ka qabanin ama ka hordhicin waqtidii cudurka safarka covid sagaal iyo toban iyadoo culeyso fara badan uu ku keenay shakhsiyaad ganacsato ah iyo sidoo kale kambaniyo aada u waweyn ganacsiyadii markaas yaryaraa taasoo hadda loo cuskanayo in ama la sheegayo inay taasi sabab u noqonayso oo hadda wax waliba la xaraashayo guud ahaan wadanka dhegeystayaal sida wargeyska bogiisa toddobaad uu saaka qorayo wargeyska saaka bogiisa afraad islaam wuxuu qorayaa ruto ayaa markaas iska difaacay dhinacyada markaasi kasoo horjeeda ee kenya dabcan azimiyo labamoja kuwaasoo la sheegay in dabcan uu qasbayo xildhibaanada dhinacyada kala duwan laakiin madaxweynaha maalinta shaleto ayaa taasi iska fogay kuna sheegay in kenya kwanza xukuumadeeda ay markaasi doonayso inay la shaqeyso qof waliba oo markaasi kamid yihiin kuwa kasoo horjeeda xildhibaanada senatarada gabanayaasha oo markaasi wadanka loo muujiyo midnimo qaran iyo sidoo kale in ay ajandaha iyo qorshooyinka laskana indhatiro waxyaalaha dhibaatada u keeni karo oo ku eedeeya dhinacada kala duwan dabcan doonayaan in ay awoodooda dabcan ay u adeegsadaan qaab markaasi qaldan oo dabcan oo lala jeedo in mucaarinimadooda ay u adeegsadaan inay markaasi ku kala geeyaan dadka shacabka iyo sidoo kale xildhibaanada ee siyaasiyiinta taas ayuu ku sheegay in hadda waqtigeeda lasoo joogin sidoo kale uu ku tilmaamay madaxweynaha in cagajugleynta iyo cadaadiska faraha badan ee xildhibaanada dhinacyada azimiyo uu markaasi ka ilaaliyo oo fariin ugu dirayo raila odinga dhegeystayaal waxaana halka wargeyska dabcan standard bogiisa afraad isagana qeybtaas ka qoraya madaxweynaha waxaa laleeyahay hadda wuxuu ciyaara lambar dhanka baarlamaanka ah waxaana laleeyahay absolut waxaa leeyahay ruto on bath wuxuu hayaa wadadeeda markaas doonayo in hogaanka ama wadanka markaas hogaankiisa uu dhadhexaad uusan ka dhigin balse u noqoto mid asaga uu dabcan inta badan ugu badan yihiin ama sidoo kale lagu durbaantumayo maxaa kamid dhegeystayaal baarlamaanka ee halka lasoo hadal waxaale madaxweyne william samuel ruto wuxuu markaas qorsheynayaa sidoo kale dabcan abaabul xoogan ka doonaya dabcan dhankaasi baarlamaanka uu doonayo in qaar kamida xildhibaanada dhinacyada kala duwan ee kasoo jeeda ee isaga dabcan loola jeedo kuwa azimiyo inuu hadda xerada ama moorada uu soo gashanayo oo dib uu doonayo in waxyaala fara badan wadanka uu kaga qabto hadday tahay waxyaalaha baarlamaanka inta badan ay ka hor istaagi karo sidoo kale uusan dabcan laga meelmarin karin hadday tahay waxyaalaha dowladda ay u baahan tahay mise xukuumadda u baahan tahay inta badan la mariyo baarlamaanka waa tan hadda usuga in u doonaya inuu noqdo super majority ama dadka ugu tira badan ee baarlamaanka ee asaga markaasi daba socda ama inta badan taageera it will be walk waxaa leeyahay waxay noqon doontaa socdaal asaga u dheer oo wado dheer uu qaadi doono dabcan madaxweynaha isagoo baasi dabcan mari doono hadnaan kala duwan iyo sidoo kale dabcan kormeeritaan oo inta badan ay xildhibaanada kormeeraan waxyaalaha dowladda ay qabanayso iyo waxyaalaha baxayo gudaha iyo weliba dibadda u baxayo inta badan ay la socdaan xildhibaanada taasoo guddiyo kala duwan u kala leeyihiin ayaa hadda u cuskanaysa laleeyahay in wax badan uu doonayo in ay uu ka maarsado baarlamaanka iyadoo hadda culeysyo fara badan wadanka uu dareemayo sidoo kalena dhanka culeyse ay ka haysato ee mucaaradka ayaa hadda waxyaalo fara badan isqabsan lah oo ay uu doonaya in uu ka xasiliyo oo marka hore uu iska saxo ama uu ku xasiliyo qaybta mucaaradnimada xildhibaanadeeda taasoo la doonayo in uu ogol leeyahay in inta badan uu soo dabcan uu xodxoto xildhibaanada azimiyo la umoja si intooda badan hadda uu sameynayo qayb ay ka noqdaan waxaa ugu dambeysay xildhibaanadii markaasi odium ka socday sidoo kale xildhibaanadii ka socday jubilee oo dabcan ugu tegay madaxtooyada halkaasuu kala hadlay sidoo kale uu sheegay inay kala shaqeeyaan arrimaha horumarinta iyo wax kaqabashada wadanka dhegeysa sida wargeysyada bogiisa afraad iyo bo afraad daily nation iyo sidoo kale the standard ay qorayaan dhegeystayaal hadda markaasi tirada soo sheegayo dabcan waxaa tirada dhimashada sare usii kacday ilaa iyo afar ciidamada markaasi ama koofiya casta ama koofiya guduuda loo yaqaanay g s u da kadib markii shalay halkaasi weerar gaadmo ah lagu qaaday dhegeystayaal body of waxaa leeyahay qaar ka mid ah askartii shalay dhibaatada soo gaartay rift valley ayaa hadda waxaa culeysa markaasi fulaysaa dowladda iyadoo amniga hadda dhankaasi la doonaya in la adkeeyo sidoo kale lagu daabulo ciidamada difaaca ee dalka ee kenya defence forces laakiin qaar ka mid ah siyaasiyiinta iyo weliba hogaamiyaasha ayaa siyaabo kala duwan oga hadlay dhibaatada halkaasi ka taagan dabcan iyo xoolo dhaca iyo dagaalanka iyo xabadaha inta badan ay iskula adeegsanayaan ciidamada iyo dadka halkaasi ku dhaqan waxaa la sheegaya inay hadda dhibaato xoogan ay halkaasi ka taagan tahay waxaa hadda gacanta ka baxaysaa amni darada dhankaasi turkana iyo sidoo kale dhankaasi bokot kaynok iyo sidoo kale baringo meelo fara badan ay hadda lasoo tabinaya in ay halkaasi caan ku noqotay in xoolaha iska dhacaan sidoo kale dhulka waxaana weysbakooda ka mid areegaysa meelaha aad bay u tira badan yihiin waxaa laleeyahay hadda waxaa loo adeegsan doonaa ciidamada militariga ee dalka si halkaasi nabad ama xasilooni ay uga dabulaan ama uga soo bedelaan taasi laakiin waxay markaasi sheegeen qaar ka mida siyaasiyiinta inaysan xal u ahayn ciidamada difaaca halkaasi lagey balse in ciidamada booliiska halkaasi joogo ay dhibaato ayaga nafsadooda ay haysata ay ka mid tahay gaajo ay ka mid tahay haraad ama oon dhegeystayaal ama waxyaalo fara badan ayay sheegteen xataa sidoo kale inay yihiin lacagaha gunooyinka ee allaamoska loo yaqaano si waxbal macishadooda wax uga dabari karaan waxaa sidoo kale ay sheegeen in xitaa rasaasta qaarkood ee ciidamada ayaga ayba ka iibiyaan kuwa kale ee kasoo doonaya inay markaas gacanta lagu soo dhigo waa nasiib darra ayay markaasi ku tilmaameen qaar ka mid a siyaasiyiinta waddanka waxaana hadda laga doonaya in xal istaraatiijiyad oo la imaadaan ka duwan midda hadda militariga la doonayo in halkaasi xaaladeeda ammaankeeda uu gacanta ku dhigo laakiin taasi waxaa hadda laleeyahay xal uma noqon karto in military halkaa la geeyo oo laga yaaba in dhibaato xoogan ama dhibaato kale uu sii dabcan geeyo ay ka mid tahay in dadka halkaasi dhaqan dhammaan uu cagta wada mariyo laakiin taasi waxaa laleeyahay hal uma noqon karto balse ciidamada halkaasi joogkoofiya guduuda ama sidoo kale booliista dhammaan halkaasi in looga ballan qaado sidoo kale lacagaha la siiyo hukunooyinka sidoo kale dhiirigeliyo lala socdo xaaladahooda sidoo kalena kormeero xoogan meelaha kala duwan dhibaato ka taagana ee gacanta lagu dhiga dhegeystayaal halkaasoo la sheegaya in hubka uu ku badan yahay dhegeystayaal dhibaatana weli ay ka taagan tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan weli dhegeystayaal waxaa leeyahay raila odinga bogiisa shanaad wuxuu leeyahay adigana inoo cadee sida markaas aad ku bixisay ama ku garagaraysay lacag gaaraysa ilaa iyo siddeed boqol oo bilyan oo lacag canshuur ah waxaa sidaas lagu yiri raila odinga waxaasaasi dhilaalo dhinga isagoo u sheegaya u tilmaamaya ruto tani muxuu la jeedaa bal bogi shanaad aan halkaasi aadno waxaa raila azimilo umoja one kenya coalition raila wuxuu hadda markaasi dowladda ka rabaa inay faahfaahin ka bixiso qarashaadka lacagaha ay ku bixiso ilaa iyo siddeed boqol lixdan iyo saddex bilyan oo la soo horreeyay canshuuraha ee shanta bilood naa kenya lidamada karua ayaa markaasi cambaaraysay madaxweynaha xukuumadda inay sheegay inuu ku guldaraysay ama sidoo kale uu ku fashilmay wakhtiyadii barlamadii kambeynada ama ololihiisa siyaasadda uu waday in wax badan uu ka qaban doono haddana uu dhex taagan yahay meel cilla waa sida iyada ku tilmaamayso bogiis boga shanaadi faafaanka bixinaya maada karwa iyo orange democratic movement o d m chief raila odinga ayaa sidoo kale dowladda markaasi ka rabaan waxay leeyihiin waxaan u baahannahay in markaasi aan ogaano weelaha lacagta ay ku bixeen ama qarasha dabcan lasoo aruuriyey shanta bilood hadda lasoo dhaafay kuna tilmaamay lacag aad u tiro badan oo hadda markaasi doonayo in uu dadka uu hilmaamsiiyo waxa ula jeedaa madaxweynahe raila odinga ayaa hadda markaasi qaadanaya ama sheegaya in uu doonayo in si madax bannaan baaritaano sidoo kale uu doonaya inuu ku sameeyo waa fula jabukati waxuuna sheegay in ay dabcan soo bandhigi doonaan sida markaasi ilaa iyo laba boqol sagaashan waa labada boqol iyo sagaashan deegaan ee dabcan sida doorashada markaasi ka dhacday ama xarumaha kala duwan inay markaasi soo bandhigi doonaan dhammaantooda sidoo asaga uu qabee dowladda ayuu sheegay inay soo dabcan ay ku sheegayso in ay si qaldan halkaas ay ku saartay i e b c laakiin uusan ka fahamsanayn hanaanka iyo waxqabashada iyo sidoo kale horumarinta dowladnimada dhegeysa sida uu ku cadaadinayo raila odinga dowladda ayaa harka dabcan ku sheegaysa in hadda ay soo aruursay lacag kaloo gaarayso ilaa iyo boqol toddobaatan iyo saddex bilyan oo bil weliba ay soo aruurso iyadoo shantii bilood lasoo dhaafay ruto uu ku sheegay in dowladda ama kenya ay lacag aad u tiro badan ay qabatay laakiin si qaldan loo adeegsaday mise loo maariyey wuxuu leeyahay barlamadii kaambeynada iyo waxyaalaha markaas dadka uu ka ballanqaaday ay ka mid ahayd micishada waxyaalaha markaasi the basic community waa dabcan waxyaalaha dadka asaasiga u ah waxyaalahan nafsadooda ee caadi raalli oga noqon karaa mise raaligelin karayso iyo inuu wadanka uga ballanqaaday dadka shacabka waqtiyadii ololihii hadalkan wuxuu ka sheegay maalinta shaleeto isagoo ku sugnaa busiya laa bishii aynu soo dhaafnay waxaa wasaaradda maaliyadda wasaaradda waa xogeyaha qaybta wasaaradda maaliyadda ee ninka lagu magaca chris kipto wuxuu sheegay in lacagta markaasi lasii daan doono bisha julaay iyo novembar labada kun laba iyo labaatanka lacag gaaraysa toddoba boqol sideetan iyo sagaal dhibic shan bilyan waa sida mr kipto kipto wuxuu sidoo kale ku daray lacagta hadda lasoo qabtay inay markaasi taagetka ee seedka loo yaqaano ama loo seedgareeyey inay tahay saddex waa soddon iyo laba dhibic laba bilyan oo ay ka yartahay taagetkii la rabay in markaasi la gaaro odinga ayaa sidoo kale weerar afka ku qaaday ruto ku sheegana in uu dabcan uu doonaya in uu iibsado sidoo kalena mucaaradka xildhibaanadooda uu ku sheegay in uu qeyl kaga raadsado sidoo kale dhibcaha uu ku koordhisado isagoo sheegayo dhex taagan inuu ku fashilmay siyaasadiisa haddana uu dib ugu soo laabanayo azimiyo waa sida raila uu ku eedeynayo madaxweynaha hadda xilka haya ee william ruto dhegeystayaal idaacadda star f m cutub gobolkuu qoybar ay dhegeysanaysaan dhammaantiin dhegeystayaal subax wanaagsan arooryo suban waxaan filayaa si qurux badan oo wanaagsan inay kusoo wada kacdeen iskaga wanaag qabtaan xaaladaha ay degan yihiin dhegeystayaal waa hagaaga idaacadda star f m bal iminka dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siiyo eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber eber shan hal eber shan sida kusoo kaakicin kuwa beristay maqalka idaacadda dhegeystayaal waa sidee xaalada saaka deegaankaad ku sugan tahay maxaa la hadalhayaa maxaa ka cusub maxaan isla dhexmarayaa dhegeystayaal bal qadka telefoonka iyo dhegeystaha saaka soo dhow walaal waan ku salaamayaa subax wanaagsan wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatuh soo dhow ogaas waa sax cabdulaahi jangaame ka waran alxamdulilah nabadaan ku barin intaan ka warhaayo niyo wax dhib a maqlin alxamdulilah ilaaha mahad iskale inta iska warhaayo waa astakfirxan alxamdulilah haye waan ku maqlaya cabdulaahi
nabadaan ku barin shukran aad baad umaqsan tahay cabdulaahi jangaamoy xigaha kale qadka telefoonka siinaya saaxiibada ee kala duwan balsiday kusoo kaakiceen waa sidee xaaladaha gobolka qoybar saaka gaariso wajeeri mandheera beled xawsuufta walaal soo dhow wacalaykum salaam waraxmat ullaahi barakaatu waxaa ku salaam yuusuf bakad waa Shukran.
cumar khiyaara jooga magaalada madhana cumar khiyaar oo mandheera ka waran saaka
alxamdulilah si wacan oo wanaagsan aan kusoo waaberisanay ilaahay nabadgelyo waana siiyey magaalada jawigeeda aad ayuu u degan yahay wadareeda wax walba iskuullada ganacsiga wax walba okay waaye waxaan leenahay abaartaan ilaahay naga soo bixiye waxaa waaye roob allahna siiye ilaahay waxaan leenahay dadka muslimiinta oo dhammaan meel kasta joogaan ba abaarta allah kasoo bixiye dhammaan dhegeystayaal kasta fm ku xiran maxamuud daahir dhaqane iyo macalin مسعد oo daadiyaha barnaamijkiisa bakado hadda waxaa waaye barnaamij noo dadaahinaya kulli waa salaamaya saaxib shukran aad baad umahadsan tahay xigaha kale qadka telefoonka waan ka xumaa qadku durba ka baxay soo beegsan mar kalean leeyahay dhegeystaasi xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu waa waalaikum maclimo salaam hagar dheere waraxmatullaahi barakaatu maclimow soo dhowow walaalkii malaa'ikatul raxma waalidkaada ha u dhawaata caaw bariga nairobi see lagu hayaa intee Shukran.
laga warqabo alxamdulilahi dhagdheg tamaam hagar dheeri nabad baan ku soo kacnay baabuurta waa isdaba marahayaa Eh, kaambeynkii oo ilmaha afshubka waa jiraa ilaah baa mahadlee ma garatid mhm ilaahay cawka nabad allah noogu bedelo aabaa aaran allah noogu bedelo intii dhimata allah u naxariisto assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala shukran wuu mahadsan yahay xigaha kale star f m soo dhowow
هلو السلام عليكم waalaikum salaam waraxmatullaahi barakaatu
وإسحاق مرسل السيلو mursal ka waran saaka sielo
السيلو ساكن نبض بالغوصو كاغاي haye
وكسو والله إنه أبارت وحنا وجد بوين ملا Mhm.
وين مرسبة كسو ياعي Mhm.
وين مويا لكسو را ياعي أيا دنيا ميل كلا جوكس ذا لا ياي دبك نوغو وين أو هذا الهانت وين وكاس قال ذي أو مرضى قدود نام واجي بريب ولا تقال ما ميل ماشنه haye
دبك نوغو وين وكاس وكاسو نبضان برنين نبضان شيغينا shukran aad baad umahadsan tahay mursal isaaq star f m soo dhowow assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waa maxmed cabdulaahi barquuqe warquuqa ka waran xaaladda saaka xaalad saabka kala deegaanka ilaahay ugu talagalay waa ku socon dugsiga iyo iskuulka waa la kala aaday dukaamada waa la furtay wax dhib ma jiro jilaal iyo kuleel iyo moogi waan iska ladan wax dhib ma jiro nabad baa ku barin haye
waa soo dhegeystayaasha kulli iyo adigaba waa idin salaamay shukran aad baad umahadsan tahay star f m suwax wanaagsan soo dhowow
assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu
axmed oo joogo masalaani magaca
axmed suure axmedow shuuriya ka waran saaka masalaani
masalaani si fiican ku waad berisisana intaa unahay haye maxaa hadal haysaan xaafadda ku sugan tahay saaka
waxaa la hadal hayaa afduubkii shalay aad sheegayseen oo la lahaa gabar awiil afduubate mm
inta badan taasaa la sheegi hayaa haweenka waa hilibka sanaa la dhihi jiray hadda xaggaa noqdaa laleeyahay hilibka qan haye
marka alxamdulilah basbasiya barwaaqa intaan u shukran axmed aad baad umahadsan tahay wuu mahadsan yahay saaxiibkaasi xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow halo star f m suwax wanaagsan Waa ka xumay dhegeystayaasi star f m soo dhow walaale salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu waa maxamed tawane gaarisa saaxib degaaburi xaafadda dhow ka joogo dheekaburi saaka ka waran xaaladeeda alxamdulilah ilaahay baa mahad iskale aad iyo aad baan u fiican nahay haye
wax kasta dhammaan sidii rabbi ugu talagalay kala socdaa mhm dhegeystayaasha dhammaan waxaan leeyahay barwaaqo iyo caafimaad kasta ha noolaataan lisaaxib shukran maxamed wuu mahadsan yahay dhekaburiga salaaman iyagana soo dhow walaal magacaaga waa ka xumay dhegeystayaasi markii labaad uu qadka ka baxay soo beegsan leeyahay inta warka la gaarin ee daqiiqada yaroo kooban ee keliya ay nooga har- war- war- nooga harsan tahay warkii sideeddii subaxnimo bilxigaa kale qadka telefoonka siinaya star f m walaal soo dhow magacaaga
waa dhawaa yuusuf oo subax wanaagsan subax la mid ah
kiin cabdulla waa etoobiya soo dhow kiinay
waan dhawaa walaalkii subax wanaagsan aan ku leeday dhammaan dhegeystayaaalkeen wariyaasha shukran
halkaan ku suganay waxaada lahayn malaha jiwga aad buu u degan yahay mhm isku socodka gaadiidka waxbarashada dhammaan goobaha caafimaadka waa loo kala dareerey jiwga waa degan yahay waa ku salaamaya walaalkii qaaliga subax wanaagsan aan ku leeyahay shukran aad baa umahadsan tahay kiin gabadhaas waan salaamaynaa xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow
salaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu yuusuf bakad subax wanaagsan subax la mid ah
waqooyi waa kauntiga jeer soo dhow ruqiya waa dhow walaala malaa'igtaa ku dhaweys maasha allah nabad ayaan ku waagbarisna wax dhibaato mala alxamdulilah mhm socodka waxbarashada ganacsiga ilaahay baa mahad iskale yusuf u hadalhayntana waa ilaahay mahadi sax abaarta ilaahay anaga dulqaadan wax wanaagsan dhegeystayaasha maxawl wadeernada dhammaan wax wanaagsan aan leeyahay aad baad umahadsan tahay ruqya wajeer xigaha kale qadka telefoonka soo dhow halow halow waa ku salaam adeer soo dhow
waa sugow waa sugow madheera ma garat saaka maneera ka war xaaladeeda jawigeeda alxamdulilah meeshaan ka jooga nabad waa iskuulka arrimaha waa la geeyey dhib male barwaaqo iyo nabad mhm adiga ma fiican tahay alxamdulilah adeer tamaam maasha allah dhammaan wariyaasha waa salaamayaa waxaa laaficaanood murugtada ay hayso ma garat aad iyo aad
aqoonha uleeyahay dalka dadka iyo dalka aqoonan uleeyahay xawakaasay murugeyga haysa waa ku salaama shukran aad baad umahadsan tahay star f m subax wanaagsan soo dhow
halo assalaamu calaykum waalaikum salaam waraxmatullahi barakaatu magacaaga waa ka xumaaya qofkaasi qad- qadku ka baxay xigaha kale soo dhow walaal magacaaga halow waa ku salaamayaa
sabaka tacib waa saciid cabdulahi wajeer wajeer ka waran saaka siciidow alxamdulilah alnamadaan ku abaraysane haye
waxaana u talagalay u kala socdaan mhm
dhanka hadalayntan waa un caawi misaan oo dalaka dhabaraan laa naga dulqaad shukran maan dhegeystayaalkii wariyaal kastaa waa salaam aad baad umaqsantahay saaxib siciid waj- wuu mahadsan yahay wajeer xigaha kale qadka telefoonka walaal soo dhowow waan ku maqlayaa magacaaga waan ka gudbayay xigaha kale qadka telefoonkan siinaya walaal soo dhowow magacaaga
magacayga waa waxaan maxamed walaal qaaliyo wacan soo dhowow sacdiya maasha allah ku dhow walaal qaaliyo dhammaan dhegeystayaasha horta wax wanaagsan aan leeyahay meel walba ay joogaan Mhm.
alxamdulilah xeer dheere jawi dibana lagu waabariystay intaan ka waraayo aad iyo aad wax qayli buuqna maa maqla alxamdulilah Mhm.
dhammaan dhegeystayaasha qaaliga wada salaamaya adigana mar labaad iyo mar saddexaad waa ku salaama walaal qaali shukran wacan aad bay umaqsan tahay xeryaha qaxootiyada xaga dheere walaal soo dhowow magacaaga الو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته محمود soo dhowow محمود داير رقانا حاجيز فوقنا وضعنا كواك بريسنا الحمد لله إلهي ومهد له Mm.
waxaa hadal haygana waxaa weeye nin oo- oo booliska waa caruurta kurayda dhibaysa oo hoondhayaalka ma arag Mhm.
dadka abaarada leh waa iska bateen nin kastaa loodi ka dhamaatay hoondhaba ama shirkaha u gada wax mu- wiilasha u gaday haye marka waxaa laleeyahay konton shilin yoonkii konton shilin haddaa bixin wayso adiga waa un gudaa boodha boodha miya booda boodhaada marka waxaan leeyahay culayskaas dawladda bar ha ka qaada u leeyahay dadka hadda duruufada oo waxaa jirtaa uun adag ilaahay baa naga bixin karaa marka waxaan dhihi lahay madaxda inay arrimahaas ay ay kala hadlaan bar ay ay dhahaan dawladda hala yar khafiifiyo dadka dhalinta ha shaqaystaane Mhm.
intaa meelo kale iyo godol kale iyo waxayna ku daadan lahaayeen Mhm.
dhalinta waxaan leeyahay fursad hala siiyo ha shaqaystaan marka madaxda waxaan u baaqayaa ayagana dadka soo doorta wakiilka inay dawladda kala hadlaan arrimahaas embiga iyo m c alka iyo senata iyo gabana guddi madaxda oo dhan arrintaas waxaan leeyahay arrintaas arrinta culays bay ku haysaa Shukran.
dhalinta waxaan leeyahay arrintaas marka walaalow adigo dhegeystayaalka waxaan leeyahay subax wanaagsan kiin waan salaamay aada etoobiya aad baa mahadsan tahay maxamuud daahir oo mahadsan yahay xigaha kale walaal soo dhowow magacaaga waa ka xumaay qofka qadka ku raagay marka lasoo beegsan yahay xigaha kale qadka telefoonka suwax wanaagsan oo ku salaamaya halo star f m waan ka gudbaya star f m soo dhowow suwax wanaagsan waan ku salaamaya walaalkay yuusuf bakar shukran wa ah, subax wanaagsan aan kuleeyahay subax la mid ah
horta walaalow ah, eh, horta caalamka idil waxaan u malaynaa horta arrada idil ay abaar ka jirta horta abaarta allah naga soo bixi magacaaga fadlan
marka walaalow waxaan leeyahay eh, dhammaan dadkii lasoo doortay dhankan hadda caday masaajida awoodda waxaan u malaynaa idaacadahayna eh, star f m iyo hadda community aadaa looga taban yahay maxaa yeelay dadka waxa soo caawiya oo warka soo caanbixiya waa idaacadda star f m
haye mar marka aadan inkaga sugaynay aragtidiina iyo wax aad nagu kordhisaanba saad u aragtaan ee saameynta abaarta iyo dadka siduu u yeela marka walaalka iyo aadan ku salaamaa shukran aad baa umahadsan tahay star f m soo dhowow walaal magacaaga
Assalamualaikum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga
Ayah nak garsi jekti.
ya
Ayah nak garsi jekti.
gaarse ka waran saaka
Si anti jilu dengan ni.
haye
Baru pak.
waa tahay mahadsan tahay gabadhaas yar xigaha kale qadka telefoonka soo dhow walaal magacaaga
walaal magaceygu waa suuban mandheera mandheera ka waran saaka suuban oo fiicantay mandheera maanta basaashan waa ku basaashan yahay maasha allah hawlada howlaha siduu alla u talagalay u kala socdaane Mm.
alxamdulilah alxamdulilah maasha allah adiga dhegeystayaasha meel ay joogaan dhammaan star f m waa in salaamad wax Shukran.
wanaagsan suuban aad bay mahadsan tahay gabadhaasi xigaha kale qadka telefoonka warkii sideedii subaxnimo ayaa dhegeysan doonta cabdulaahi axmed cabdulaahi laakiin dhegeystayaasha qaadka ayaa ku jiraan siinaya bal saaka deegaanada iyadoo meelo qaar aan weli maqlin ay ka mid tahay nairobi walaal Hello, soo dhowow salaam calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu waan dhawi abow waa sulaymaan dhanka iyo taanaarifa kaala soo xiriiraya taarifa ka waran saaka sulaymaan
sun abow macaana taanaarifa dhanka aan ka joogo nabad baa lagu waabariistay alxamdulilah intaan ogyahay jiiraanka nabad baa lagu soo kaakacay baryahan jebiga qoraxda aad u kululeed alxamdulilah ilaahu rabbiyow roob iyo nabadna si muslimiinta walaalaha saaxiibayaalka meel ay joogaanba waxaan leeyahay ka kaca oo soo kaca subax wacano wanaagsan adigana subaxdaa ku wacnaa shukran sulaymaan tanaariba uu mahadsan yahay Eh, xigaha kale qadka telefoonkan sii siinaya ilaa iyo cabdulaahi markaasuu iskaga dabcan is- eh, is- isku dibridinaya warqadihiisa Eh, bal xigaha kale sii siinaya walaal soo dhowo magacaaga السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته waxaa ku salaama yuusuf bashka xaaji xagar dheere xaga dheere ka waran saaka bashka alxamdulilah wallan ilaahay nabadaan ugu soo kaasheeyey haye raashin qaadka waa la aaday maasha allah alxamdulilah aad iyo aad baa loo kaa iyo waxbarashadiba marka waxaa nio naga go-an tafsiirka qur-aanka naga go-an baryahan dabcan een, meeqaa saaca heshaan idaacadda idaacadda dhan waan helnaa maalinkii habeenkii o dhan waan helnaa qur-aanka waan dhegaysanaa markii een, labaiyo tobankay ku dhacdo oo tafsiirku sheekh uu soo galo baan moodaa in filin laga siiba ay baash ilaa iyo
labaiyo tobankii iyo afar daqiiq saddex daqiiq ay ka baxdaa hawada ha aad baad umahadsan tahay waxaa laga qaban doonaa dhegeystahaas uu mahadsan yahay cabdullaahi axmed cabdullaahi stuudio labaad dhegeystayaal Ee, bal qadkan daqiiqadaha kalaan sii siinaya walaal soo dhowow asalaamu calaykum wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu magacaaga hurudhaago ya
hurudhaago magacaaga ii sheeg
hurudhaago haye xaaladda ka waran saaka jawiga
nabad baa lagu beriya wax dhadhan male aad baa loo dhaca bari wuu fiican yahay haye maxaa hadalhaysaan reerdhaab
waa caafimaad darrada iyo hasijeyneyna booli tallaalka daacuunka iyo waxyaale iyo waxbaa loo hadalaya waa la fiican yahay sidoo kale aad baa loo laban yahay shukran aad baad umahadsan tahay dhegeystahaasi qadka telefoonka dhegeysa ugu dambeeya ku mahadsantahay la socodka xulashada idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dheg asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu subax wanaagsan kulan wacan dhammaantiin dhegeystayaal gobol baa joogtaan iyo si walbaad inoo maqlaysaan kusoo dhowaada barnaamijka hogaanka gaar ahaan xaaladda dalka alaaba subax walbo isniin arbaca iyo jimca ayaa si toosa uga maqashaan warbaahinta star waa subaxnimo isniina taarikhdu waxay ku beegan tahay saddex iyo tobanka bisha labaad ee februaayo sanadku waa labada kun saddex iyo labaatanka waxaan si toosa u gudagelaynaa inaguna bilaabmayaa qeybta ugu hore ee barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka si wada jira waxaa idinkugu daadin doonaa anigoo amsa ismaaciil weliba yuusuf bakad waxaanu ku eegi doonaa dhegeystayaal arrimaha siyaasadda iyo weliba xaaladda dalka iyo xaabi markaasi dalka ka taagna mawjadaha kala duwan ee idaacadda ayaad naga maqlaysaan dhegeystayaal gobolada iyo weliba deegaanada kala duwan ee markaasi aad ku sugantihiin sidoo kale marteena internetka iyo weliba website-ka ayaa si toosa inooga dhegeysan karaysaan waa www star f m c o k e halkaas ayaad kagala socon kartaan wararka iyo weliba barnaamijyada idaacadda aadna kaga bogan kartaa dhegeyste Ee, dabcan barnaamijka hogaanka ee xaaladda dalka waxaan uu ku eegnaa waxyaabaha dalka ka taagan arrimaha siyaasadda waxyaabaa markaasi laysku hayo iyadoo oo dabcan sida caadadiga ah ama caadada ah marka laga soo gudbo sabti axad isniina la joogo waad iska ogaan kartaa waana iska fahmi kartaa in markaasi siyaasaddu ay tahay mid aad iyo aad u kulul sabti axad waa marka waa maalmo ay kenyaanka markaasi ay kiniisadaha tagaan sidoo kale ay qabtaan isu soo baxyo kala duwan siyaasiyiinta aan raahde xiliyadaasiina waxa ay ka hadlaan ama sidoo kale ay markaasi ku nuxnuuxsadaan arrimaha dalka ka taagan iyo waxyaabaha ay doonayaan in markaasi qeyb ay ka noqdo howlahooda laakiin hadda waxaanu ogsoonnahay in eh, ay jiraan arrimo kala duwan arrin markaasi iyagu eh, mid walba uu ma- uu midba midka kale markaas waxyaabo ku eedeedanayo ku eedeynayo Ah, waxaan maanta ku eegi doona barnaamijka ayaa noqonaya waxyaabaha la xiriira een, waa arinta dhankaasi iyo xildhibaanada loogu kala jiro hardanka in ah, loola wareego waxaanu eegi doonaa eh, madaxweyne madaxweynaha dalka william ruto oo isagu hadda eh, la leeyahay waxa uu dagaal iyo weliba juhdi iyo wakhti ku bixinaya sidii uu xildhibaano badan ku heli lahaa taasoo micnaheedu tahay marka laga soo tago xildhibaanada isbahaysigiisa kenya kwanza ka tirsan waxa uu leeyahay yacni waa in banaanka aanu maaragte aanu ka soo helnaa dadka xo- ariga raaca ayaa garanaya dabcan waxaa leeyahay xoolaha markay ariga markuu socdo uu daaqayo waxaa jira een, neefaf daraf socda ee iska dhuma waana neefafka waxaa leeyahay uu inta badan bahalka qabsado ruto wuxuu leeyahay waa inaan banaan ku soo baxnaa oo xildhibaanada daraf socodka iyagu la isku soo qabsan karo aanu soo qabsanaa ee ka tirsan azimiyo durbadiiba jubli ayuu helay waxa uu ugu yeeray aqalka state house haddana waxaa la leeyahay waxaa kasii horeysay midii ay odm oo xildhibaano ka tirsan uu la kulmay laakiin hadda howlahaasi aan weegi doono dhegeystayaal ee waa dabcan waxaa leeyahay ugaarsiga lagu hayo xildhibaanada mucaaradka ah iyo hogaamiyaasha mucaaradka iyaguna qayladii ka dhammaatay uu leeyahay waana markaasi waan laga dhammaystay xildhibaanadii iyaguna way hanjabayaan waxay leeyihiin kuwii aanu ka shakinno oo daacad u ahaanin xisbiga isbaysigu dabcan tallaabo ayaa laga qaaday ayaa leeyahay ruutona wuxuu leeyahay soo dhowaada soo dhowaada haddaad maqli jirteen soo dhowaada soo dhowaada oo soomaaliya aad ka maqli jirteen hadda kenya ayay taagan tahay soo dhowaada walaalayaal ayaa leeyahay soo dhowaada jubilee iyo mucaaradka ayaa lagu joodaa xildhibaanadooda waayahay ee waanu eegi doonaa waxaanu maqli doonaa codadka raila odinga waxaanu maqli doonaa codka amada karua iyo weliba codka ninka lagu magacaabo jeremia kioni hadduu xaaladdu isku qadsan tahay yuusuf maalinta berito ah waxaa dib u bilaabmi doona ma dib u furmi doonaa kala fadhiyada baarlamaanka dalka laakiin halkaasi hadda william ruuto waxaa leeyahay isagoo isku iskaga fadhiya kursigiisa aqalka madaxtooyada ayuu goosdambeedka ka dhoola caddaynaya sababtu maxay tahay xildhibaano cusub ayuu helay sababtu maxay tahay sharci kasta uu doonaya inuu meelmarsado si fudud ay ku meelmarsan karayaan leeyahay hadda sababtu maxay tahay waxaa leeyahay waxaa yaraan doona cadaadiska ay xildhibaanadii iyo weliba kaga imaanayay mucaaradka ogsoonow dhegeyste mar kasta oo xildhibaan lagaa qaato mar kasta oo qof taageero aad weyso qofka kale ee kaa soo horjeedo waxaa ka yaraanaya culayskii iyo cadaadiskii aad ku haysay waana sababihii maalmahanba loo oranayay tolow azimiyo isu soo baxyadoodii iyo bresharkii iyo doonaya inay dowladda saaraan waa macquul inay yaraato ayaa la oranayay oo maadaama ay yacni ligliganayso waanu sheegnay barnaamijyadii hore ayaanu kaga hadalnay in isbaysiga markaasi uu yahay mid ligliganaya laakiin hadda arrinta waa ay caddaatay dhegeystayaal waxaa jira ilaa iyo hadda in madaxweynaha uu isagu leeyahay waa xisbi waxaan ka bilaabi doonaa xisbiga jubilee xisbiga jubilee ilaa iyo soddon xildhibaan ayaa state house tegey maalmo ka hor waxayna la kulmeen madaxweyne william ruuto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gishaagu ayay la kulmeen waa soddon xildhibaane xildhibaanadaasi waxaa hogaaminayay xildhibaanka eldaas aadan kaynaan iyo weliba xildhibaanka kamukunji yuusuf xasan xildhibaano badan ayaa qeyb ka ahaa sidoo kale xildhibaanka balambala ayaa qeyb ka ahaa shuuriya isagana wuu ku jiray oo xildhibaanada hogaaminaya ku jiray xildhibaanka markaasi bariga africa ee kanini kega ayaa qeyb ka ahaa sidoo kale sabina chege ayaa iyaguna ka mid ahaa xildhibaanadan hadda haddii aanu ku sheegno sabina chege iyo weliba xildhibaankan lagu magacaabo kanini kega waxay ka mid ahaayeen shakhsiyaadkii sida aadka ah raila odinga ugu ololeynaya doorashadii hore ama doorashadii aanu soo dhaafnay si gaara gobolka bartamaha mount kenya markay timaado raggii yacnii tuunka ku sitay ee doonayey inay buurtaa sii saaraan wallow uu fuuli waayey ayay ka mid ahaayeen marka hadda way isaga baxeen oo waxay leeyihiin waxaanu la shaqayn doonaa william ruto ogsoonow waxaa la isku haysta ilaa hadda maxay tahay waxaa la isku haysta dhegeysta waxay tahay in azimiyo raila karua kalonzo kioni dhammaantood ay leeyihiin ma aqoonsanin ruto inuu madaxweyne yahay xildhibaanadan iyaguna waxaa leeyahay qof aanu madaxweyne u aqoonsanayn sidee ayaad ula kulmi kartiin waa su-aasha meesha taallo haddana jubli waxay leeyihiin annagu waxaan madaxweyne u aqoonsannahay william ruto taasoo micneheedu tahay in azimiyo aysan markaasi qayb ka ahayn dhegeyste maalmo ka hor madaxweyne uhuru kenyatta madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo william waa raila odingae ay iyaguna gobolka nyanza ku sugnaayeen waxaana halkaasi ay la hadleen shacabka uhuru kenyatta oo isagoo halkaasi ka hadlayaa sheegay in weli uu ka tirsan yahay azimiyo in weli uu ka tirsan yahay jubilee in weli uu yahay hogaamiyaha jubilee laakiin weli hogaamihiisana uu yahay raila odinga wuxuu leeyahay my party leaders raila ayuu leeyahay taas oo loo arko sidoo kale sidee isku laisku waafajinaya ay leeyihiin dadka in xildhibaanadii xisbigaada ka tirsanaa ay state house markaasi kala quraacdaan william ruto adiguna aad halkan ku leedahay ay leeyihiin in aad weli party leadergaada uu yahay raila odinga waxyaaba markaasi laysku haasto ilaa iyo hadda waxaa sidoo kale uu leeyahay xisbiga jubilee wuxuu ka sii mid ahaanayaa azimiyo la umoja waa madaxweynihii hore sidaasii leeyahay yacni waad fahmi kartaa waxyaabaha ilaa iyo hadda halkaasi markaasi laisku maandaafsan yahay laisku fahmi lahay ay ka mid tahay faduma dulo ayaa iyadana qayb ka ah oo senatarka isielo dadka halkaasi jooga waxaanu markaasi eegi doonaa ilaa iyo hadda waanu ogeen in yuusufow laga badnaa azimiyo oo aqalka baarlamaanka looga badnaa markii horeba u d haddii aanu egno saddex boqol afartan iyo sagaal xildhibaan ayaa ku jira baarliamentka laakiin waa looga badnaa azimiyo oo majority leader laga qaatay waxaa laga qaatay majority web waxaa laga qaatay afhayeenka waxaa laga qaatay deputy speaker dhammaantood way ku guuldaraysteen iyadoo sidaasi ay tahay haddana ruuto wuxuu leeyahay guuley guul ma ahan weli waa ilamaa boqolkiiba boqol aan guushaasi gaarnaa oo oola jeedo two third oo baarlamaanka saddex meelood laba meel in xildhibaanada uu tiradoodu helo hadda u d a ayaa ugu badan boqol afartan iyo saddex xildhibaan ayaa halkaasi ugu jira o d m party siddeetan iyo siddeed xildhibaan ayaa ugu jiro jubilee soddon ayaa ugu jiro wiper lix iyo labaatan ayaa ugu jiro kuwa sida markaasi madaxa bannaan ama independence kusoo galay waa toban iyo labo wallow ay taageeraan william ruto a n c waa toddobo ford kenya waa lix u d m waa shan kanu waa shan d a p kenya party waa shan pa waa afar m c c p waa labo upia waa labo u d p waa labo k u p waa labo t s p waa labo m d g waa hal u p a waa hal c c k waa hal d p waa hal g d d p waa hal k n d k e n d a waa hal n o p e u iyaduna waa hal waa dabcan sida ay markaasi u kala go-an yihiin laakiin hadda waxaa leeyahay xildhibaanada ka tirsan azimiyo ee iminka loo weecanaya u liicaya dhanka muxaafadka amba dhanka kenya kwanza jubli waa sideed iyo labaatan xildhibaan ayaa leeyahay ayaa halkaasi u weecan doona ama iyagu leeyihiin waanu la shaqaynaynaa madaxweynaha o d m waa toddoba xildhibaan oo iyagu la kulmeen madaxweynaha shan waa u d m oo aan ogsoonahay kol horeyn halkaasi galeen pa sidoo kale afar k u p waa labo kanuna waa hal dabcan waxaa leeyahay marka arrintan waxay micnaheedu noqonaysaa ayaa leeyahay haddii sideedda o d m iyo soddon iyo afarta jubli ay galaan in madaxweyne ruto uu heli doono laba boqol kow iyo soddon xildhibaan oo yacni clean ah oo ajendihiisa baarlamaanka mar walba u meelmarin doona yusuf saddex boqol afartan iyo sagaal markii laga jiro laba boqol kow iyo soddon waad fahmi kartaa wax boqol dhan baa markaasi dhanka mucaaradka aadi doona xitaa ku dar kuwa independentka ama sida madax bannaan oo kol horeba sheegay inay la shaqaynayaan madaxweynaha marka hadda waa la isku dhegan yahay meeshu xisaabtu rag ay ka weerarsantahay ayaa leeyahay yuusuf rag ay xisaabtu ka weerarsan tahay laakiin hadda iyaguna waxay leeyihiin anaguna ma qosli doono waa xildhibaanadan dabcan ama siyaasiyiintan dhankaasi iyo mucaaradka aan raacda mucaaradka ninka markaasi lagu magacaabo jeremiya kioni oo isagu ah xiliba waa isagu xogeyaha guud ee xisbiga jublii ogsoonow xitaa ninkan jublii waxay sheegeen inay xilki ka qaadeen laakiin isagu wuxuu leeyahay weli aniga ayaa secretary general ah waxaa leeyahay yuusuf arrinta qosolka markaasi badan ama markaasi fanida waxay tahay waxaa leeyahay baraha bulshada loginka asaga haystaa yacni shakhsiyaad isaga daacad u ah waa jeremiya kioni ayaa dhanka baraha bulshada twitterka iyo facebooka jublii gacanta ku haya marka wuxuu doono ayuu kusoo qoranayaa baraha bulshada laakiin waa kii ay sheegeen xildhibaanadu in markaasi jeremiya kioni laga qaaday jegadaasi secretary general sidoo kalena ninka lagu magacaabo muraade asna vice chairman ahaa asna xilkaasi laga magacaabo laga qaaday oo xilka muraade waxay sheegeen si ku meel gaara in aadan keenaan ay u dhiibeen xilka ninka lagu magacaabo jeremia kionine ee kenini kega ay si ku meel gaara ee markaasi uu ugu dhiibeen aanu dhegaysanno jeremiya kioni waa xogeyaha xisbiga jubli laakiin iyagu ay sheegeen inay ka qaadeen isagana ku adkaysanayo inuu yahay weli xogeyaha guud oo leeyahay waxaanu shaqada ka cidhin doonaa sabina chege iyo faduma dulo waa minority web ay yihiin tuna waxay ka tahay dhankaasi iyo aqalka senatka tuna waxay ka tahay aqalka baarlamaanka bal codkiisa aanu yaro maqalno
Jubilee, mimi ndio secretary general wa Jubilee na Jubilee iko ndani ya Azimio. Halo, nimeona wa Judas wengine kule Nakuru wakisema ya kwamba ati Jubilee inaenda Kenya kuisha. Hiyo sahau. Ila nataka kukuambia hivi na wabunge wako hapo. Ile kiti tulikuwa tumepatia mama naitwa Sabina ati yawe wipu ya, ju- ya, ya Azimio, hiyo sasa kui kuisha. Na hawa wabunge wako na kazi kuhakikisha ya kwamba Sabina Madina is not a whip kuanzia Tuesday ya Azimio. Yeye ameenda Kenya kwanza, aende kule na watu wakienda State House waache kuja hapa kunyambanyamba hapa bure. Hello? Hata yule mwingine ako, ako Senate, Fatuma Duro, naye pia ataenda huko kwa Kenya kuisha. Kiti ni ya Azimio. Hello? Tena wale ambao wameamua kama wao ni wanaume, wale ambao wameamua kwenda UDA waende warudi kwa wananchi, watafute kura. Lakini hii mambo ya watu kufanya watu wajinga na umeenda pale umepatiwa shilingi hamsi- au elfu elfu hamsini labda roho za Njeri. Watu wamesaidiwa na Uhuru tangu utotoni, akina Kanini Kega na Sabina Chege, na leo ndio hao wamemsaliti. Hao ndio hao wamefanya nini? Wamsaliti. Wajue Jubilii iko imara na Jubilii iko ndani ya Azimio, na kupitia Jubilii, Jubilii Mount Kenya ilipatia baba kura milioni mbili nukta sita 2.6 million votes na hiyo ndio ile kitu inamkera ruto zaidi kwa sababu amewadanganya wa kenya ya kwamba kule mount kenya yeye ako na umaarufu mkubwa halo sasa turudi kule turudi kule na baba turudi kule na uhuru tuone umaarufu yake kule mount kenya
waad maqlaysaa eh, yusufow halkaasi eh, s- halkay wax marayaan eh, waa ninkaasi waa jeremia kioni xogeyaha guud ee xisbiga eh, jubilee laakiinse iyagu ay sheegeen inay xilka ka qaadeen waxaana uu halkaasi ka hadlayaa arrimo badan oo la xidhiira eh, siyaasadda waxaana ah, uu eedeyn u jeedinayaa xildhibaanada eh, jubilee oo iyagu sidaan sheegnayba leeyihiin annagu waxaanu aqoonsannahay william ruto inuu madaxweyne yahay yacni raila odinga iyo howlihiisa waa inuu iska dhaafnay waa micnaheedu kale haddii aan idiin fasirno dhegeystayaal bal raila odinga isaguna waxaa halkaasi uu ka hadlayaa xildhibaanada uu leeyahay waa la gadanayaa saan sheegnayba mucaaradku iyaguna weli waa ay markaasi ku xun tahay xaaladdu oo xildhibaanadii ayaa lagala wareegaya xildhibaanadii ayaa laga aruursaday intooda markaasi eh, xoogaa ayaa lagala tegay hadda waxaana markaasi laga cabsi qabaa in kuwa intaasi kasii badan haddana lagala sii wareego raila isaguna aanu maqanlo waxa uu ka hadlayo oo uu ka leeyahay arrimahaasi iyo qiimaha nolosha ee aadka u sarreeya
There can be no taxation without representation. Unaona vizuri? Sasa ameingia kwa bunge, unaanza sasa kunadi wabunge, wamepeleka kwa mnada, wamepeleka kwa mnada, ati wewe unaitwa Ikulu, atakwenda nyenyewe Ikulu, ataongea juu ya mambo ya maendeleo, wenda ukienda kule hapo elfu hamsini elfu mia moja anasema wewe, mimi nilienda kuongea mambo ya maendeleo ya constituency yangu. Bure, uongo, uongo. Hakuna maendeleo katika Ikulu. Katiba mpya imeweka mamlaka ya kugawanya pesa ya maendeleo kwa mkono ya bunge. Bunge ni siku hizi inatengeneza bajeti, sio rais, sio treasury kama zamani. Simnakula zamani zamani, siku ya bajeti mliona kama waziri wa fedha anakuja na ile ile ile mfuko yake, simliona? Silikuwa ni siri, siku ya bajeti zilikuwa ni siri. Mabaa zote zimefungwa, maduka zote zimefungwa, manake bei itapanda, sio? Siku hiyo imepita. Sasa bwana bwana serikali inapeleka kwa bunge, bunge wanaangalia, wanakagua, wanasema hii bu- bozia hii ile bypass ya kutoka Mundika kuingia Busia iwekwe pesa. Tunaona vizuri eh? Ile barabara ingine ambayo inaenda kule mpaka mpaka na Uganda pande ile ingine iwekwe pesa mradi ya maji iweke pesa. Bunge inafanya. Kwa hiyo mbunge kutanganya kwamba ameenda Iku- Ikulu kutafuta maendeleo, ameenda kutafuta tumbo yake. S- Sasa wanasema ati oh, sasa ati oh, a- azimio la Zabarandika wabunge wa Azimio wameenda kama leo, wako Nakuru, wako Nakuru ati wanaenda kwa maombi. Maombi, maombi yao ni siasa tu. Sisi tumetoka kanisa, tumekuja sasa kwa mkutano wa siasa.
waa maqlaysaa eh, yuusuf waa raila odinga codkaasi isaguna eh, oo eedeymo kala duwan u jeedinayo eh, dhankaasi iyo madaxweyne william ruto wuxuuna leeyahay xildhibaanada ayuu gadanayaa xildhibaanadana wuu dhaliilayaa eh, yuusufow wuxuu leeyahay as little as konton kun lacag kenya konton kun ama boqol kun oo lacag kenya ah ayaa lagu gadanaya ayuu leeyahay yacni eh, aqalka madaxtooyada intay tegaan ayaa lasoo siinaya ayuu leeyahay fifty thousand ama one hundred thousand oo arrimahaasi ayay markaasi ku leeyihiin buu leeyahay eh, waxaan u aadnay halkaasi arrimo horumar iyo inaanu markaasi kala soo hadalno horumarka deegaankayaga iyo waxyaaba lamid arrintaasina waa been ayuu leeyahay waa raila odinga dabcan oo isagu eh, aad moodo inuu weli daba socdo xildhibaanada azimiyo ka tirsan ee ama azimiyo ka tirsanaaba ee hadda iyagu aqalka madaxtooyada state house tegaya lana kulmaya william ruto iyo ku-xigeenkiisa rigaadi gashagwa sheegayana inay la shaqaynayaan laakiin hadda arrimahaas wuu ka soo horjeedaa wuxuuna leeyahay hadda lama joogo xiliyadii hore wakhtiyadu way isbedeleen ayuu leeyahay hadda baarlamaanka is- iyagu ayaa wax walba meel mariya haddii markaasi la dhisayo waddo haddii la dhisayo eh, biyo xireen haddii stimer la xirayo ama koronto la- markaasi la xirayo dhammaan lacagahaasi waxaa lagu meelmariya ayuu leeyahay baarlamaanka marka wuxuu leeyahay waa in adigu haddii aad doonayso lacagahaasi aad halkaasi ku meelmarsato ee maahan inaad la kulantiin ama aad aqalka madaxtooyada la ku- aad u aadiin william ruto ee waxyaaba lamid ayu markaasi leeyahay waana markaasi waxyaaba aanu maanta eh, doonaynaba inaan ku eegno barnaamijka sidaanu soo sheegnayba xildhibaanadaasi iyagu imika la leeyahay ugaarsi ayaa lagu hayaa ruto ayaa ugaarsanaya ayaa leeyahay waxaana laga ugaarsanaya dhankaasi iyo mucaaradka laakiin sidaan kol hore sheegayba waxa ay tahay waxa la ugaarsanayo waa daraf socodka yacni yuusuf hadda xildhibaano qaar ka soo qaad baabu owino iyo xildhibaano aad garan juneed maxamed iyo xildhibaanadaasi maanta ma haweenayo Ra- william ruto sidaanu sheegnayba yacni daraf socod markaad tahay sidii arigii oo darafaa socoto waa marka adigu lagu waarsanayo oo dhuraagii iyo haramacadkii iyo libaaxii ay ku dafayaan marka ka fakar iyadana dhegeysta midaasi waxyaabaha meeshaad yaallo sida barnaamijkaad ku maqlayseen faahfaahino kala duwan iyo waxyaalo fara badan ayaa ka soo baxayaan kulamo hadda xa- waa xaaladaha kulamada siyaasadeed ee waddanka markaasi ka dhacayo iyo ugu dambeysay shalay raila odinga iyo sidoo kale madaxweynaha dalka william samoy ruto bal sida mus- dabcan inta badan muscab ayaa faahfaahin ka bixiyay dhegeysta laakiin madaxweynaha dalka william ruto ayaa hogaamiyaha isbeysiga mucaaradka azimio la umoja raila odinga ugu baaqay inuusan cabsi ku beerin mudanayaasha baarlamaanka oo dhankiisa markaasi kasoo jeeda oo dabcan loola jeedo kuwa azimiyo la umoja oo ay markaas u ogolaado inay markaasi la shaqeeyaan cidda ay doonayaan ama ciday danaynayaan sida madaxweynaha markaasi laga soo xigtay dhowaan ayay ahayd markii hodinga ah uu su-aal siyaasadeed ama dabcan uu geliyey dadka dabcan eh, u tegaya halkaas oo ka tirsan azimiyo inay xabaaqib kala kurbi karaan ama sidoo kale laga saari kara xisbiyada ugu dambeysay tii hogaamiyaha dabcan raalli hada tii ugu dambeysay tii xisbiga eh, jubilee ay ku tegeen aqalka madaxtooyada halkaasay kula ka- kula kulmeen ka- kuna kala nashireen xaaladaha iyo weliba saaxadda siyaasadeed ee waddanka imikan ay gelgelayso waxaana ruto iyo weliba hogaamiyaha mucaaradka ee azimio la umoja luqunta iskula jiraan kadib markii sagaal siyaasi oo ka tirsan xisbiga hogaami- uu hogaaminayo ee o d m ee xarunta state house ay kula kulmeen madaxweynaha oo ka- uu markaasu ka dalbaday inay iscasil- dabcan inay is- iska casilaan o D- eh, oo- oo xisbiga o d m laakiin qaarkood ama badinkooda ayaa sheegay inay markaas la kulmi karaan kalena arrinsan karaan xaaladaha wakhtiga ee markaasi deegaanadooda u baahan yihiin ruto ayaa carabka markaasi ku adkeeyey in hogaamiye kasta uu sheegay inuu diyaar u yahay inuu la shaqeeyo si dalka loo hormariyo sidoo kalena loo gaaro waddo markaasi barwaaqada ah waa sida uu ku tilmaamay madaxweynehe waxaana uu ugu sheegay inta badan inuu cid waliba soo dhoweynayo lana shaqaynayo oona sidoo kale ugu tegi doono deegaanadooda sidoo kalena uu ku ku qaabili karo madaxtooyada waxyaalaha culeysyada iyo dareemayaanna inuu kala xaajoon karo balse uusan marna uu ku tixgelinaynin mise uu u kala qaadaynin mucaarad iyo muxaafid dhammaan ay wada siman yihiin waxa uu intaasi ku daray in madaxa dabcan madaxda lasoo doortay aynan markaas u baahnayn inay qof fasax ka qaataan sida uu hadalka u dhigaya madaxweynehe taasi ayay ahayd markii xisbiga o d m ay shaki fara badan geliyeen sidoo kalena qayli ay ka keeneen qaar ka mida xildhibaanada ee halkaasi tegay iyagoo fasax ama bilaa idan ay ka qaadeen isbahaysiga waa dabcan xisbiga iyo isbahaysiga iyo sidoo kale madaxa madax mucaaradka ee o d m raila odinga waana tan hadda markaasi ku keentay in qaarkood ay dareemayaan cadaadis xoogan laguna tilmaamay inay danahooda siyaasadda iyo calooshooda ay markaasi halkaasi geystay waxaa hadalkaasi yiri qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo sidoo kale raila odinga kulan markaasi ay ku qabsadeen magaalada machakos ee jimcihii aynu soo dhaafnay hadalkan ayaa sidoo kale aada usii ballaartay waxaana hadda ay noqonaysaa in siyaasadda ee dabcan hilfaha layskugu qaadayo weliba xubnaha siyaasadda ee tirada markaasi ka tirsan sida dabcan warbixino kala duwan aad ku maqlayseenba muscabna sidoo kale uu ka faahfaahinayay hadda waxaa diiradda saaraya oo dabcan la ugaarsanaya shakhsiyaadka markaasi ka tirsan azmir lowmoja si ay markaas xubin ama qayba uga noqdaan sidoo kalena uu tirada ugu sii badsado baarlamaanka una fudaato howlaha u baahan in la ansixiyo sidoo kale la meelmariyo ee baarlamaanka laga yaaba marar qaar inay cadaadis kaga timid xubnaha ee azimiyo dhegeystayaal iyo qeybta kenya kwanza waxaa halkan dhegeystayaal inta badan aad ku maqlaysaan ama sidoo kale aad ku dareemi kartaan culeysyada iyo waxyaalaha hadda kala dhinacyada kala duwan ay kala tabanayaan kulanka waxaa durba markaasi kulankii o d m waxaa ka dambeeyey kii jubli oo soddon ka tirsan dabcan jubli halkaasi ay tegeen sidoo kalena kala hadleen xaaladaha kuna sheegeen halka ay markaasi dabeesha u socoto in ay ayagana markaasi ay dabcan ay waa halkaas dabcan u socoto dabeesha in ayaga markaas u raacayaan iyaga iyo sidoo kale dadkooda oo dabcan oola jeedaan dadkii soo doortay iyaga waxaa hadalladaasi yidhi mid ka mid a xildhibaanada ah oo markaas uu ka mid yahay aadan keynan oo laga soo doortay xildhibaanka waa elaas dhankaasi gobolka waqooyi bari ee dabcan waa qeybta markaasi wajeer bal wax yar hadalkiisaaan dhegeysanno dabcan isagoo markaasi uu yahay ninka uu markaas ugu muddada badan ee shanta mar ee hadda baarlamaanka ku jiro bal hadalkiisa dhegeysano kadibna waxaan sii dhegeysan doonaa madaxweynaha ee dalka william samoy ruto
ile yumba yetu ya zamani ya jubilii ambaye wewe ulikuwa mtu ya mwisho kutoka ni sharti tuirudishe pamoja na tunakushukuru ulitupatia fursa lakini mungu pia alikuwa anajua muliahidi siku ya leo kama siku ya maombi kwa hivyo wakati tulifika ile maombi mliahidi pia ikafanyika. Kwa hivyo Mungu pia anajibu haki, um, uh, ile kitu ambayo mlipromise. Kuna jambo mbili leo hii, moja na kuomba. Ukiwa hapa uko kwetu, kuna njaa na ukame, hivyo ndio tutakusaidia wewe pia usaidie wale watu wetu. Kuna ile ukame imeletwa na Mungu, tunakuomba serikali inafanya bidii watu wasaidike. Hiyo ndio ile kitu tutakusaidia to run the government. But I want to say something for the good Kenyans here. This country, the opening chapter ya katiba ya sasa, this is a premier republic. Premier republic, sovereign republic of the people of Kenya. What has made us, what has given us that connotation? Kenya is a diplomatic hub. Si tunaijua, angalia what the president has been doing over the last four months, enda Ethiopia, enda DRC, enda Sudan, pengine enda Ethiopia again. It's a diplomatic hub. That is what has entitled us to be in that premier republic. Uchumi yetu leo haendi mzuri na sio sababu yako. Once upon a time we were the economic giant of this region. Tunakusihi. The emphasis ile mtapeka kila moja yetu hapa tunahitaji unga kwa meza. Na hiyo haitakuja unless we work hard. Haitakuja kwa maandamano, itakuja turudi kwa mashambani, tufanye bidii kila moja yetu ajitegemee kabisa na afanye bidii. Ndio sisi tulijitoa tukasema kama ana Jubilee. Je, kama kidogo familia kulikuwa na shida kidogo na hiyo shida ilitatuliwa si utaenda tu pale familia yenu iko ndio tulisema hatutaenda kwa hiyo barabara and i want to put it in this broad daylight jubilee has made a decision to work with the government of his excellence president Ru uh, william ruto kwa kumalizia mheshimiwa rais najua utakuwa na kazi nyingi sana kwa mula huu we want you to be the mausang of china the man who transformed china from aristocratic backward state to one of the most modern economically developed, and you have the capacity. And that is what we will support you to do. So that Kenya becomes the China of Africa. Kenya, in terms of technological development, economic development, and every other thing that will add value to the economic well-being of the people of Kenya. Tuko na chairman yetu hapa, sisi katika bunge, count us as one of you, and courageously, sisi tunaamini kama wafugaji, and I'm sure there are so many Masais here. This is my part in short. wale sisi wafugaji wale msituni zamani, wakati tunaenda kuinda ule mwoga anachukua urungu kidogo, kwa sababu anagoba akitoka nje, hiyo urungu inaweza kutumika. Sisi tumetoka na ile urungu kubwa, na tunagoba Mungu peke yake. We'll support your government in realizing the dreams of the people of Kenya. Asante sana Your waa tahay dhegeystayaal waa xildhibaanka ildaas ah aadan keenaan dhegeystayaal dabcan haddii wax yar aan dib aan ugu laabanno waxyaalaha qaar uu sheegayo eh, dabcan xildhibaanka wuxuu markaasi sheegay in eh, dabcan uu ka- ay ka tirsan ay dabcan ka tirsan yihiin jubilee sidoo kale asaga markaas uu ka tirsanaa madaxweynaha eh, hadda xilka haya oo william samey ruto laakiin eh, midmadow soo kala dhexgalay waqtigii uhuru madaxweynaha uu ahaa iyo sidoo kale asaga oo markaasi ku xogeen laakiin hadda dabcan waxay ka tirsanayeen azimio lomoja hadda waxay markaasi to- eh, dabcan sheegeen in go-aan rasmi ay qaateen ah, sidoo kalena ay ka hadli doonaan ama sidoo kale ka shaqeyn doonaan danaha waxa uu sheegay sidoo kale hadda xaaladaha wadanka in markaasi ay tahay xaalad markaasi aad u cakiran sidoo kalena ay tahay eh, siyaabo kala duwan loo kala arkayo ama sidoo kale loo kala daraaseynayo ay markaasi ka mid tahay dhaqaalaha wadanka waxau sidoo kale sheegay qodobka in hadda eh, qodobka koowaad wuxuu madaxweynaha markaasi ka codsaday uuna tilmaamay in xaaladda hadda ay gobolka waqooyi bari ka jirto meelaha asaga ma- dabcan uu ku sheegay hadda inuu ka soo jeedo oo la jeedo gobolka waqooyi bari in hadda xaalad adag ay ku jiraan xaalad culus ay ku jiraan haddana loo baahan yahay in markaas wax loo qabto sidoo kalena eh, dib ha- eh, eh, dib oo dabcan dib loo fiiro da- ama eh, markana dib loo fiiro dadkaasi si wax loogu qabto waa siduu has- hadalka u dhigay aadan keenaan waxa uu sheegay in hadda ay noqonayso inaan beeraha falanno sidoo kalena wax aan qabsanno si wax soo saar aan u yeelanno sidoo kale aanan sidoo kale aanan gelin wadooyinka oo dabcan ula jeedo dibadbaxyo iyo maandhamaano iyo howlahaasi aanan isku mashquulinin aadan keenan ayaa sidaas yiri dhegeystayaal maalintii shalayto oo naykuri ku- eh, dabcan halkaas ay ku sugnaayeen yetu leo haiendi mzuri na waa arkaysa dabcan dhaqaalaheena maanta si wacan uma socdo the economic giant of this region.
horaan waxaa u ahaan jiray dabcan dadka markaasi dhaqaalaha aad u wanaagsan ama sidoo kale wax- wax tarkooda leh hadda wuxuu leeyahay wax walba qadarka ayay ku imaadeen laakiin waxaan u baahannahay sidii aan garab isku siin lahayn isku qabsan lahayn ogana hadli lahayn danaha iyo aayaha ee dadka shacabka dhegeysa waa sidaas waxaa yidhi aadan kaynaan waxaana sidoo kale tilmaamaya hadalkan u daba socdaa ee kasoo bixitaanka raalli hadde ee weli ilaa meya kala cadeen laakiin balse waxay sheegeen inay hadda go-aan ay gaareen sidoo kale sheegeen inay la shaqeynayaan xukuumadda ruto ee kenya kwanza dabcan laakiin mowqifkooda kale mugli maysan kala cadeenin inkastoo laakiin ke- eh, dabcan eh, ninka markaasi u weyn eh, kenya wuxuu asaga markaasi sheegaya uu tilmaamaya in shakhsiyaadka halkaasi aada aysan ka- qayb markaasi ka noqon doonin ama xubin aysan ka noqon doonin eh, k- eh, dabcan azimio lomoja iyo sidoo kale jubilee hilfaana u qaadi doono weliba wuxuu iminkan afarta uu sii qaninaya ama sidoo kale usii digaya shakhsiyaadka eh, sida magacaabista halkaasi kusoo galay eh, sabina sheega ay ka mid tahay iyo sidoo kale faaduma duulo oo ayadan markaas xubin markaasi baarlamaanka qayb markaasi ka tahay dabcan uu sheegaya in dadkaasi shakhsiyaad kale lagu wareejin doono mise lagu bedeli doono dhegeysta laakiin in taasi waa la eegi doona bal maalmaha soo socda iyo hadalladaasi inkastoo hadda midmadu fara badan ee dhexdooda ay ka dha- ay dirbo soo kala dhexgashay azim dabcan ka azimiyo iyo sidoo kale jubilee dhegeystayaal tani waa dabcan ugaarsiga u gaarka ah madaxweynaha dalka william samoy ruto xubnaha markaasi ka tirsan azimio lomoja sida markaas uu ku kala furfuri doono ama ku kala furfurayo laakiin maxaa u qarsoon waa ama markaas u kaydsan waa arrimaha isweydiinta mudan dhegeystayaal bal aan sii wadano sheekada bal halka ay ku biyo shuban doonto waana la arki doonaa Eh, dabcan markaad fiiriso eh, ku-xigeenka asagana mag- rigaadayga shagwa ha- eh, dabcan wuxuu asagana jawaab toosa u bixinaya en, madaxweynaha oo raalli hada waa Azimi- azimio la umoja raila omolo odinga kadib markuu sheegay in ugaarsasho halkaasi ay ku jiraan sidoo kalena argoosasho ay ku jiraan dabcan ku-xigeenka madaxweynaha rigaada gashaaga wuxuu asaga dabcan maalinta shalayta uu ku sugnaa ismaamulka nakuru ee gobolka rift valley waxa uu sheegay in maamulka talada haya ee kenya kwanza uunan markaasi ka argoosan xubnaha ee dowladii hore inkastoo sida markaasuu hadalka u dhigay ee markaasi lala ee la dhibaateeyey haddana ay doonayaan inay la xisaabtamaan laakiin argoosasho maha uu leeyahay gashagwa ayaa xusay inkastoo laga awood badnaaday ee haddana inay markaasi qadar allay noqotay in william ruto uu ku guuleystay xilka madaxtinimada ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa hal- hadalkan jeediyey xili markaasi uu ka jawaabayay soo jeedin markaasi ka timid barasabkii hore ismaamulka nairobi mike mbuvi sonko oo ahayd in sharciga eh, dabcan dalka isbeddel lagu sameeyey si xabsiga loo dhigo kuwa aan markaasi qadarin eh, ama qadarin markaasi u muujinin madaxda ama sidoo kale madaxweynaha hadda xilka hay ruto iyo sidoo kale ku-xigeenkiisa waqtiyadii ololihii ay ku jireen iyo sidoo kale waqtiyadii waqtiyadii halmaka halgankay ku jireen in sidoo kale dib hadda markaasi loola xisaabtamo balse wuxuu sheegayaa ah, madaxweynaha ah, oo ku-xigeenka wuxuu sheegaya hadda inaysan argoosi ay jirin balse ay tahay in laisla xisaabtamayo sidoo kalena ah, buugga markaasi laiskugu furayo isla hadalka ah, kanini kega dhegeystayaal taasi madaxweyne ku-xigeenka ahayd haddana waxaan dib ugu soo noqonaynaa jubilee kanini kega waxa uu leeyahay een, oo ka mid ah markaasi siyaasiyiinta xisbiga eh, jubilee sidoo kalena ah ka tirsan golaha xeer dejinta ee bariga afrika ee yaala ayaa markaasi sheegay inay si buuxda markaas u aqoonsan yihiin madaxtinimada william ruto hadalkan ayaa dabcan imaanaya kadib markii raila odinga uu markaasi goob fagaara uu ka sheegay dabcan jakaranda iyo sidoo kale kamakunji inuusan aqoonsaneen madaxweyne ugu aqoonsaneen ruto balse tani waxay dabcan macnaheedu tahay ama ay noqonaysa in sidoo kale uusan ku qanacsaneen doorashada wadanka markaasi ku dhacday sidoo kalena weli aadeen oo markaas u jeedinaya guddiga doorashooyinka xuudaha i e b c haba ahaatee laakiin kanini kega oo markaasi ka tirsan azimio lomoja sidoo kalena aada uga firfircoona sidoo kale aada uga agdhabaa madaxweynihii hore uhuru kenyatta iyo sidoo kale raila odinga ayaa hadda markaasi dabcan tan iyo markii loo doortay kursiga dabcan bariga africa ee yaala ayaa hadda markaas u muuqda mid aada uga agdhow sidoo kalena ka muuqdo inkastoo laakiin lasoo xodxotay sidoo kalena uu ka dambeeyey madaxweynaha rigaadiga shagwa madaxweyne ku-xigeenka rigaadiga shagwa iyo sidoo kale dabcan sabina chega iyo isagaba kanini kega waxaa xodxoshadooda ka dambeeyey rigaadiga shagwa oo markaasi ugu geeyey madaxtinimada dabcan madaxtooyada william ruto si halkaas ay arrimahooda iyo ajendaha iyo qorshaha bartamaha dalka ay halkaas kaga wada hadlaan laakiin tani ayaa imaanaysa maalmo un kadib markii sbeysiga zimila umoja si buuxda markaas jubilee xubin markaas ay ka yihiin raila odinga uu sheegay in isbahaysiga aana ahayn dabcan oo aqoonsaneen sidoo kalena ay dan iskaga dhiganin arrin walba ama arrin walba ay ku dhaqaaqdo mise ay ku tilaabo qaado ilaa markaas isbeddel xoogan iyo weliba si nidaama dimuqraati a wadanka markaasi doorasho saxda ah uga dhacda dhegeystayaal kuna tilmaamay in halkaasu iskaga baxo laakiin hadalladaasi waxaasoo dhan waxaa markaasi jawaab u bixinaya madaxweynaha dabcan william ruto bal aynu dhegeysano iyadoo goorowna dhegeystayaasha qaadka teleefoonadan siin doono bal arrimahan iminkan dabcan isbiirsanaya oo sare markaasi siyaasadda sare usii qaadaysa xasrad ama weji kale usii gelinayso bal iminkan ruto
ya kugawanya watu ya kupanda chuki, ya kuweka ukabila, ya kulete mambo ambayo sio mazuri, lakini tunasimama mbele yenu tena kusema tunamshukuru Mungu kwa sababu bidii ya wale ambao walikuwa wanataka kuvuruga amani, kuchochea wananchi, kugawanya wananchi, Mungu alileta mipango yote yote yao yakakuwa yakaambulia patupu, na Wakenya wakakataa uchochezi, tukapiga kura kwa amani, na Mungu akatupatia amani hata baada ya kupiga kura. Tunasema asante sana. We have every reason to thank God for Nakuru and for what happened in the last election because the attempt to try and divide the people and drive hatred and tribalism especially Nakuru, Eldoret, and Kitale, were enormous. But the people of Kenya stood firm and God came through for us. Mungu akakataa mambo ya uchochezi. Walikuwa wanasema ukipiga kura upande hii hautaishi mali unaishi, mambo sijui gani itafanyika, sijui mambo gani itafanyika, lakini Mungu wetu alitupatia ushindi na akaweka amani katika taifa letu la Kenya. I want to say from Nakuru, if there is one election that stands out in the Republic of Kenya that we have voted the way we voted, we have never voted before, it is the 2022 election. Tumefanya uchaguzi wa historia ni mara ya kwanza ya kwamba tumepiga kura nyingi na tumepiga kura hiyo kwa amani na tumepiga hiyo kura na tukaondoa ukabila. Mimi nimepigiwa kura karibu asilimia sabini ya kura nimepata, sio kura ya jamii yangu ama mahali nimezaliwa. Wakenya wamenipigia kura kutoka jamii zote. It has never happened. Na mimi ndio nasema we have every reason to thank God for what happened in the last election. Tunamshukuru Mungu na Mungu akafanya miujiza. Wale jamaa ambao walikuwa wamepanga maandamano na kuleta fujo na kufanya nini, Mungu akachelewesha mipango yao. Mipango yao ikawa imechelewa karibu miezi tano, Sasa ndio wanastuka kufanya maandamano ile walikuwa wamefanya, wame, walikuwa wamepanga kufanya siku hiyo. Kwa hivyo Mungu amechelewesha mipango yao na tuna milele mfululizo, wasikuje wakafaulu kupanga mipango yoyote ya ku hasifaulu. Great con
waa hagaagi dhegeysta idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeysla hadalkaasi aad maqlaysaan dhegeysanao madaxweynaha eh, william ruto dhegeystayaal waa hagaaga dhegeystayaal arrimahaas ensaanka barnaamijka diiradda ku saarayna kaga hadlaynaa iyadoo dabcan eh, a- maqli doontaan sidoo kale raila odinga muscabow en, waad dareemi kartaa xaaladahan siyaasadda iyo hadda waxyaalaha markaas ay kaga dhigan tahay eh, madaxweynaha dalka william ruto sida bar- markaas barnaamijkaad ku sheegeysay inaad tahay hadda eh, ugaarsi qaybta markaas xi- dabcan xildhibaanada ee markaas ka tirsan azimio la umoja dhegeystayaal laakiin da- dabcan dhinacyo kala duwan ay haddana markaas kaga hadleen sidoo kale raila odinga ayaa markaas ku sheegay inay tahay mid markaas u soo jeesanaya sidoo kale danihiisa iyo howlihiisa oo markaas doonaya inuu ku mashquuliyo siya- ama xisbiyada kale ee siyaasadda waa siduu hadalka markaas u dhigay maalintii shaleeto iyo sidoo kale sidaasi sheegay laakiin wuxuu leeyahay wuxuu hadda markaas ku meereysanaya xisbiyada wuxuu sidoo kale garan leeyahay eh, siyaasadda markaas iyo weliba ballanqaadyadii markaas wadanka oo ugu qab- dabcan uga ballanqaaday waqtiyadii ololihii siyaasadda ku jiray isla sidaas waxaa haddana tiri gabadha markaasi maada karwa oo ayadana markaasi aada uga agdhow raila omolo odinga sidoo kalena waqtigii eh, labadi kun eh, toddoba waa labadi kun eh, dabcan laba iyo labaatankii ayadana markaasi loo soo qaatay mise loo soo xushay inay markaasi qeyb markaasi ka noqoto dhegeystayaal eh, arrimaha eh, xisbiga dhegeystayaal eh, eh, waa xisbiga markaasi looga dhigo eh, ku-xigeen eh, laakiin waqtigaasi may dhicin in markaasi ay kusoo baxaan doorashada laakiin hadda cadaadis iyo weliba eedeyn fara badan ayay u jeedinaya kuna sheegayaan inuu markaasi mararsiyo uu ka dhiganayo xisbiyada sidoo kalena uu gabaad kaga dhiganayo oo sidoo kale doonaya inuu ku mashquuliyo dadka arrimaha horumarinta loo baahna in wax badan kaga qabto iyadoo daleecayntaasi maalinta shalayto loo jeediyey ayuu haddana sidoo kale isagana iska difaacay kuna sheegay in cid waliba uu markaas eh, dabcan eh, uu soo dhaweynayo doonayso in uu la shaqeeyo sidoo kale uu soo dhaweynayo ah, isagoo markaasi dee sheegay in arrimaha horumarinta arrimahaasi keli ay kaga- ay ka wada hadleen laakiin aan cidmo markaasi la qasbayn sidoo kale aan cagajugleyn lagula kicin taasi ayaa lagu tilmaamay ama u sheegay in ay ka dambeeyaan oo ay isan ku fududaanin in cadaadis iyo cagajugleyn lagu koro xisbiyada ama shakhsiyaadka xildhibaanada ka tirsan absimiyo laomoja ee booqanaya mise la kulmaya madaxweynaha william ruto dhegeysta fariintaasi maalinta shalayto ayay ahayd markii uu diraya dhegeysta bal iminkan dhegeystayaasha qaadka telefoonada siinayna dhegeysta muscabow Eh, dabcan een, xaaladaha waa arkaysaa waana saadaalin kartaa Eh, dabcan bal dhegeystayaasha qodobka dooda haddaa marka hore intaanan fursadda iyo qaadka lambarada aanan marka hore u shaacinin qodobka dooda waa tahay eh, dabcan yuusuf dhegeystayaashu waxaan filayaa in waxyaabaha aanu ka hadlayno maantay fahamsan yihiin eh, bilowgii barnaamijka ilaa iyo hadda arrimahan isku dhexyaaca arrimahan la xiriira ugaarsiga ee le- le- markaasi lagu sameynayo xildhibaanada mucaaradka ah Eh, laakiinse waxaa la isweydiinaya dhegeystayaashana weydiin waxay tahay wakhtiga markaasi imika in la joogo wakhti haboon oo william ruto iyo weliba xukuumaddii dowladda in xilli wakhtigaasi sameyso ma- ma- imikan xildhibaanada ay kulamadaasi iskugu yeeraan aqalka madaxtooyada state house sidoo kale xildhibaanada mucaaradka ay ugaarsadaan yacni waa shan bilood lix bilood xilliga doorashada kadib yuusuf eh, waad maqlaysaa mucaaradka iyaguna way hadlayaan oo waxay leeyihiin dabcan waxaa lagaa doonaya ayaa ah in qiimaha nolosha hoos loo dhigo yacni adeega asaasiga waxyaabaha eh, aan ogsoonahay in maalmihii lasoo dhaafay sare u kaceen hoos loo soo dhigo laga shaqeeyo laakiinse ma ahan in markaasi lacagaha sida uu sheegay konton kun iyo boqol kun iyo waxyaaba la mid ah xildhibaanada aad ku soo iibsatay uu leeyahay laakiin dhegeystayaasha iyaguna waynoo sheegi doonaan bal waxaa markaasi eh, aminka arintan arrintan ay- waxay ka dhigan tahay iyo weliba in la joogo xilligaasi william ruto iyo dowladuba ay soo iibsan lahaayeen ay soo markaasi eh, soo qaadan lahaayeen si kale haddaan u dhigno xildhibaanada mucaaradka oo iyagu sheegay in ugaarsi lagu hayo waa waxyaaba markaasi dulucda sheekada ee barnaamijkeena maanta eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan wicitaanada ay saaxiibadu soo beegsan karaan si barnaamijka ay qayb uga soo noqdaan sidoo kalena bal ay nala wadaagaan fikradahooda kala duwan star f m hallow hallow star f m
عليكم
soo dhow magacaaga inoo sheegay halkaad inaga soo wacayso
وحل آدم حريص وحجي وتنارفة aadan soo dhow barnaamijka mala socotaa
وأنه هي وحا ريلا وشيقي Ah, ah.
وحد ما تبلو ذمه Mm.
ee, dhaartay kenya uhuru heshii intaanbuu sidan ku hayo muxuu ku hayay
wuxuu ku hayee waxbaa sida dhoo waxbaa la isdaba marinaya waxbaa la iibsanaya arrinta xildhibaanada ayaanu ka hadlaynaa dabcan rayla ma joogto hadda
haa xildhibaanada mhm
xildhibaanada waa lasoo doortay haye wixii loo soo doortayna waa inay dan qabtaan haye dantii ninkii lagala tashanayo madaxweynaha wey haye
danta dadweynahana waxay ku jirtaa dawladda haye
haddaan la tashanin ameexa la gaari waa tahay laakiin xildhibaanada iyagu tigid iyo xisbi a lagu soo doortay soomahan oo dadka ay ku aamineen
haa xisbigaa lagu soo doortay ee dadkii kuu soo doorteen mm
dan bay rabaan in loo qabtee moog haye
haddee mucaarad haddaad tahay amee dad doon aad tira ani dhinacan baan u taagnaani mm dawladdina dad baa la haysaahayso inaad wax la qaybsato ma rabtid waa yahay
markaas howl fududayn bay ka dhiganayaan xisbigoodina way joogaan laakiin waa siyaasad waxaan maaragtay siyaasadna waan soo dhaafno way dhammaatay waa yahay
marka siyaasad beneto waa ah, Raila iyo iyo maaragtay dadka bumbuuninayana iska dhaafaan La- dadkii soo dadabana laakiin rayla waxay leeyihiin siyaasadda ruto ayaa wadaa oo xildhibaanadeeda xildhibaanadeennu naga qaadanaya
aye waa kaas maxaad ka leedahay
xildhibaanada laga qaadanayo waxaa weeye eh, nin ragga horta daafaanicidiisa lagama waayo haye
taas xagasho wey moogiye mm
wax la iibsanayo male dadka dad baa soo doortay dad elected wey nimankanayto baa xisbi xisbi ma dooranin wanaainjaa soo doorta maxaa warku waa cad yahay mahadsanid aye
star f m hallow
Hello, salaam calaykum.
wacalaykum asalaam waraxma
Yusuf Nasser Ali iyo Umar baan idin salaamay.
waanu kaa qaadnay
Hussein Faliir, Xagal Beer.
waa yahay xuseen waan kusoo dhaweynaynaa
Hadda waan kuu dhowaa, alxamdulilah rabbil caalamiin.
haye arrinta xildhibaanadu ka hadal iyo ruto Yow, arrintan xildhibaanada haddaan u guda galo, mm
waa sida hadda ninkii igu horreeyay uu sheegay, halka dadkoo dad la soo doortay, laakiin xisbigii bay kusoo galeen.
haye
Xisbigii madaxweyne- oo makaayimada.
waa yahay codkaada ayaana naga go-ayaa xuseen saaka Ah, hawadii baan noo qabtay.
mm
Eh, madaxweyne horta ay la xisaabtamayeen ama ay wax u doonayeen oo kale ma leh.
haye
Ruto ma maanta Kenya madaxweyne ka ah.
mhm ama ha la diido ama ha la ogolaado danta waxaa waaye inaad waad ku khasbanta madaxweyne kale oo kenya ay qabta male waa yahay
asaga haddaad wax u doonanin eh, meel kale aad wax ka sheegayso oo hadda shaaciyada iyo dadweynaha xoola qabanayso oo maaragtay aad dhaqaalo ugu helinaysa ama waa un dal- dal- dalka dhexdiisa waxaa dadka wax ugu doonaysa haye
haddii walaa sida laisku ugaarsanayaan waa tahay waa ka xunnahay xuseen ma maqalno codkiisa ayaa naga go-ayaa mar kale dib u soo beegsay aan leenahay saaxiibka barnaamijka yuhaa star f m hallow wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu soo dhow codka sare u qaad magacaaga inoo sheeg xasan mandera haye xasan
ase horta waxaa waaye dawladda haddii la tartamo horta oo nin baa soo bixi lahay ninba wa- ninba har- ninba har- oo hari lahay dadka dadka harina waxaa noqon lahay macaarad oo asagana kaalintiisa macaaradnimo baa iska qaadan lahaa haye dadka kalena dawladda baa iska qaadan lahaa haye
laakiin hadda dhibaatada jirta ee macaaradan la garanahay ninba waa qoladii guuldaraysato ilaa maxaakamada aadi macnaha waxay dhi- waxay dhihayaan dawladda ma aqoonsanin mm
marka haddii ana waxaa isleeyahay xildhibaanada maanta dana ku qasabtay macnaa iyaga danaa da- dadaas macnaha dadaas soo doorteen ama waxaa waaye dadaas sugi haaye haddii roolkii macnaha een, eh, mucaaradnimada ay macnaha taagnaani lahayd oo macnaha xisbigoodii guuldaraystay een, kaalintii ay lahaayeen oo mucaaradnimo hadday istaagi lahaayeen oo maanta waa la ma- uma gasheen isleeyahay ruto haye
laakiin waxaanba jeedin ba marka dad kaalin macnaha ma garanaysaa eh, xisbi mucaarad ah oo macnaha kaalin mucaaradnimo taagnaaba jirinba waa yahay laakiin iyagu mucaarad eh, ayaa nah bay leeyihiin
maya wax macnaha maxaa isleeyahay hadda mogtahay waxaa laga hadlaya mogtahay xildhibaanadan hadda madaxweyne oo xisbiga madaxweyne u galay mm ee mucaaradka ah Waa- haa mucaaradka oo macnaha madaxweyneha la shaqeynayna dhex mm
marka ana waxaa isleeyahay waa arrin loo baahan yahay maadaama kaalinta mucaaradnimo xisbi maanta u taagan oo baarlamaanka iyo meel walba kala doodahay mucaaradnimadooda ogol madaxweynahan u ogol madaxweynenimiis ogol hadday jiri laheed waa anaa xisbigooday ka tageen waxbaa la dhihi lahay mogtay waayahay hadda waxaad leedahay hawshu lama garanayo
hadda mogtay maku guurdareysteen raila iyo sooxdiisa ay dhihahayaan madaxweynahan ba aqoonsaneenba Mm.
marka dadkaana waa dad lasoo doortay laakiin horta waa ugu hambalyeynaya xisbi- macnaha eh, xildhibaanada iyada hadda eh, madaxweynaha wala shaqeynaya siwa jubilee hadda aadankeynana shil hadda oo kale waa ugu hambalyeynaya ilaa wax kale la qabtaan ba jirin in dawladda lala shaqeey maahan haddii macaarad macnaha macaarad xisbigooda guuldareystay maca kaalinta macaradnimo asgebi ah Mm.
waxaan isleeyahay waa howl loo baahan yahay macnaha in ma- lala shaqeeyo madaxweynaha saasan kule ku salaamaya thank you waa mahadsan tahay waanu kaa qadnay star f m hallow
Hello.
raadiyaa ka dheer oo soo dhow
Waa shu- waa dhunga Abbas Abbas Suriye masalani.
waayahay cabaas
Eh Raila haduu u dhe ma ma ma aqaani Ruto madaxweyne inuu yaho.
Mm.
Wax u negaaday horta ma jirto danta way way socotaa.
Mhm.
Asaga ma ay taas gooni u tahay.
haye Midda kale Mm.
xisbi dad bas xisbi lama doorto qofaa la doortaa.
waayahay Qofkii la doortay waxaa loo doortaa Mm.
inuu nin karti la yahay oo dadkii soo doortay wax u qaban karo.
haye meeshii looga qaban karana waa dawlad madaxweynihii in lagu dhawaado Mhm.
madaxweynaha ku dhawaanan meeshan madax taag Mm.
mushaar iska qaado Mm.
suuragal maaha waa tahay marka Rail- raila wuu qaldan yahay Mhm.
nimankan eh, madaxweyne u tageenna Mm.
rag aqli badan oo waxaa waaye wa- dadkii soo doortay inay dan u qabtaan rabaan waa tahay marka raila Mhm.
waa trump
maxaa loo jeedaa maxaa loo jeedaa waa trump
trump markii oo kii kale soo galay qaa- wuxuu watay qayli Mhm.
olola rabshad up to now Haye.
madaxweynaha u taagan uu leeyahay Sax.
waalii dhexana wuu leeyahay waayahay tii unbuu un asagana raadkeed qaaday Mhm.
marka kenya loogama baahna waxaase Mhm.
ka ku bir trump dhe oo ololahaasi trump saaciiday waa mahadsan tahay waayahay walaalo
star f m hallow asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu walaal waa maxamed ibraahim oo county madaara ka soo wacayo waa ku soo dhaweynayna maxamed aad o aad waan dhegeysanaya barnaamijka Een, horta xildhibaanada laba ayaan u kala qaybinayna ma garatay Mhm.
Een, xildhibaanada horta xisbiga o d m kusoo baxay iyo xisbi- eh, xildhibaano waxaa jiro magacaabisa ma garatay sax oo lagu casuumay state houseka sax
Een, horta xildhibaanada lasoo doortay een, waxaan ka leeyahay dadkoodii iyo konstitushadii ay ka imaadeen in in shaqa laga sugaayo Mhm.
ma hadday dhaheen een, aniga een, siyaasada ma tegin oo waxaan u tagnay arrimaha horumarka deegaanada nagala soo doortay inuu Mhm.
aqbala inuu aqbalaya Raila Odinga waa tahay
laakiin xildhibaanada uu soo magacaabay asaga ee xisbigiisa ee kusoo gala magacaabista kuwaas waxaa laga yaabaa in xililkooda laga qaado Mhm.
laakiin xildhibaano ay dad soo doorteen een, maxaan umalaynaya inuusan Raila Odinga ka qaadi karin xilka waa tahay
Een, sidoo kale waxaan dhegeysanayay een, madaxweynihii hore Uhuru Kenyatta oo asagana ka hadlayay arrintan haa
oo xilli la aasayay ee, wasiirkii hore ee waxbarashada Magoha Mm.
marka een, watuu dhahay aniga waxaan ka mid ahaan doonaa xisbiga Azimio la Umoja sax
marka sidoo kale arrintani uu arrinkaas iyad waayo lama fahmi karo ee haddana dawladdu waa cusub tahay Een, marka waxay ku xiran tahay un sida uu u wajaho madaxweynaha Uhuru- eh, ruto sida uu ugu jawaabo Mhm.
sidoo kale waxaan maqlayay raila oo u hanjabayo xildhibaanada marka oo arrimahan arrintaas iyad waaye anagu weyihin insha allah aad waa mahadsan tahay Eh, yuusuf arrinta jirta waxay tahay een, waxyaabo kale ayaa markaasi ku hoos duugan Eh, markaan eegno hadda eh, sharciga xisbiyada waxuu qorayaa in qofka xildhibaanka ah ee xisbi lagu soo doortay haddii een, xisbigaasi laga markaasi laga eriyo oo kale eh, in eh, booskiisa uu banaanaanayo yacni xildhibaannimadii ay banaanaanayso iyo waxyaaba la mid ah inuu markaasi sharciga uu xisbiyada uu qorayo ayaa markaasi qayb ka ah. marka xitaa haddii adigoo lagu soo doortay maanta tusaale odm lagu soo doortay xisbiga haddii uu kaa ceeriyo eh, waa xubinnimada xisbiga in kursigaada uu banaanaanayo oo doorasho kale la aadayo ayaa markaasi ku qoran eh, waa sharciga xisbiyada qaar eh, raila odinga iyo kooxdiisuna waxyaabaha ay ku hanjabayaan xitaa waxyaabahaas ayaa ka mid ah in xildhibaanada odm lagu soo doortay oo kale tusaale inay ka suspend garan karaan ama ay ka celin karaan xisbiga taas oo u sahlaysa in xildhibaankii uu hataa xubinnimadii baarlamaanka uu waayo oo kursigiisi uu banaanaado kadibna doorasho kale lagu laabanayo waxyaaba lamid a arrintaasi waa arrin jirta iyaduna oo dabcan sharciga uu dhigayo bal saaxiibada kale aanu siino mar kale star f m hallow
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wcalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu
waa daawud oo lagdheelaa joogeen waxaan kusoo dhaweynaa daawud fikirkeyga haddaan ka dhiibto mhm
xildhibaanada ani waxay ila tahay xisbi ma soo dooranin dadweynaha soo doortay haye
markii loo eego dadweynaha shaati buu noqonayaa shaati xisbiga shaati la gashaday oo haddana laiska siibi karo waa tahay dadweyne laakiin intii la gashaday laiskama siibi karo xisbiga haddii uu kaala laabto kalsoonida taas micnaheed waxay tahay kursiga waa waanaysaa aanaan kala noqonin kurahaygan ku siiyey ninkii kurihiisa ku siiyey baan kala noqonaynin been waay lagama qaadi karo haye
xisbigan isagoo dhan baaba shaati dhusuqoobe hadduu noqda shaati dhusuqoobe maqali haye waa inaad meel iska dhigtaa intii laga dhaqaayo waa tahay
xildhibaanada way toosan yihiin ninkii aanan maanta dadwe dadweynaha horta maanta waa la dhibaataysan yihi mm rafaad badan baa la qabaa waa abaar badan baa dadka qabsatay cudur baa jira lacag la-aan baa jirtaa aad baa loo rafaadsan yahay waa yahay weliba dadka xoolo dhaqatada ee maanta annaga ruuto siduu noogu hadlayo weli nin noo hadli maanihin laakiin daawud waxaa la isweydiinayaa ruuto asagu muxuu ugu mashquulsan yahay inuu xildhibaano soo iibsado shaqadii loo igmaday muuqabsada ayaa laleeyahay
taas waa sax hadalkaasay waa sax shaqadii loo idmada ha qabsado rayla qaydihiis intuu iska daaya shaqadii loo idmaday ha qabsado haye madaxweynihii horene toban horu dhulka baabiiyey aayar naga fariiso ritaya weeye afka ha qabsaday rayla uu daboordi ha joojiyo haye
ruuto waxaan leeyahay shaqadaada qabso mm xildhibaanada miya aad iyo aad intii dad dadkiisa aanan u shaqaynaynin oo ruuto aan ku xirneen mm shaatiga dhusuqale meel la taagno baan leeyahay aniga waa mahadsan tahay nin walba nin walba oo wadankii laga soo doorto waa laga sugahayaa rayla weligii wax ma galo wax ma gelaayo rayli unbuu la taagan yahay maya maya maya hadda waxaa noo muuqataa hor bay u socota kenya maya rayla wax ma galo iyo waxaas eh, kama hadlayno hadda eh, daawud anigaa ka hadlay haddii inuu wax gelayni xildhibaanadan u sheegaya soo hadalkayga ma maqlayaan haye
xildhibaanadii aan soo dooranaan u sheegaya waa tahay shaati dhusuqooba meel ha iska dhigaan bal intii laga soo dhaqi waa mahadsan tahay
waan ku salaamay
waa tahay dhegeystaha kale ee qadka ku jiro ayaan siinaynaa wacalaykum asalaam waraxma
waa ina salaamay walaalayaal waanu kaa qaadnay
Eh, arrinta eh, haddii aan si fiican u dhegaystay aha oo aan ka hadla ra'yigayga aha magacaagii noo dhegeystayaasha daa xusuusid xamdi xasan baa la dhaha xamdi xasan laag waa tahay xamdi
Eh, haddii aan ra'yiga ka dhiibto soomaalidu waxay tiri walaalow oonka maxaa keenay mhm
halo waa ku maqlayaa walaal codkiina aada u hooseeya cod- maxaa la yidhi eh, oonka maxaa keenay haye haye
inay xildhibaanaha ruuto uu raadsado waxaa keenay rayla haye
haddii uu ninkan ka daayo mudaharaadkan iyo waxaan uu ka daayo shaquu qaban lahaa xildhibaanna muu raadsadeen waa tahay
dharaartii la yidhi maxkamad ruuto la geeyey wuxuu damcay inuu raadsado xisbiyo iyo xildhibaano yuu ku mashquulay waa yahay maxkamaddii markay dhammaatay ilaa maantadan la joogay intuu udhexaysay ruuto xildhibaan raadsan maana arag haye hadda markuu mudaharaadkii bilowday buu haddana wuxuu damcay inuu ayaga kala furfuro oo uu raadsado waa yahay marka ruuto inuu xildhibaanaha ku mashquulo waxaa ka dambeeya rayla waa ka dambeeya dhibkaas laakiin xamdi eh, mudaaharaadka ay wadaan rayla soo mid saxan oo xa- dastuurka u siinaya soo maahan oo shaqadooda ay tahay oo la doonayo in qiimaha nolosha hoos loogu dhiga kenyaanka
Eh, sax waayo haye ninkan haddaa la doortay haye kamana hadlahayo waxbuu qaban waayo kama hadlayo wuxuu ka hadlayo doorashaha weli layga dhacay baa socotaa mudaharaadka waa intaa waan ognahay haye marka raila waxaa waayo markuu dhinac uu ninkan u aado laazim qabka kalena fikrad buu qabaa ninkan markuu adiga mudaharaad iyo shacabka kugu kiciyo waa inaad adigana kala furfurto oo dadkiisii iyo xildhibaanihiisa aad aad raadisa wa waa yahay marka waxaa waayo shacib baan kicini eh, xildhibaanahaygiina hala ii daayo wax suurtageli ma aho waa yahay ra-iilan waxaan leenahay walaalow dowladda hadda la doortay banaanka ha ka maro waan ognahay asaga wax raadsanaya waxa ma helayo dowladdan ruuto way shaqaynaysaa haddaana annagan reeno eastern ninkan wax noo dhaamo ma helayno dhibkana waxaa waaye in xildhibaan la gato mudaharaadka haddaayo ninkan haddaayo uu dayni markaas wuxuu dayni xildhibaanahan uu uu soo xaraysanaya xildhibaanka la gadanayo ay faa'iido u tahay marka xamdi su-aasha taalaya taasa xildhibaan la gadanayo galasho ma caddayn galasho ma caddayn karna adna ma caddayn karta adna ma caddayn kari nin xildhibaan oo la gatay ma jirto
haye haye taas taas waa siyaasad marka nin xildhibaan oo lasoo doortay lama gadan karo ee waxaan leenahay ee Raila hadda ayaa arrintan dowladda banaanka ha ka maro ee Ruutona ha shaqeeyo mideeda kale ninka xildhibaan oo maanta laga qaado xilka oo uu Raila xisbigiisa ku jiray markii sidaa uga qaado isla markiiba shicibka asaga ahaabaa dooran ama waxaa ma dhahaynaaba sidii berigii wiilkii Yusuf Xaji oo kale keetigiisa isla markiiba waa lasoo dhaarina muxuu samayn aad waa mahadsan tahay xamdi xamdi ow intaad ka bixin Een, maxaa asaga kaga jira ee, madaxweyne ruto in uu dabcan azimiyo u galo jubilee iyo qaar ka mid a o d m maxaa kaga xiran haddii uu asaga rabo inuu wax qabto suma qaban karo isagoo dabcan xildhibana xildhibanadaas waa xildhibanadaasi azimiyo ka tirsan uu meesha keensanin waan sheegay waan sheegay ee, yusufow waxaan u sheegay waxaan ku dhahay ninkan shicibkii buu kiciyey haye qaniya qaniya kaa fujisa marka markuu shicibka kiciyo waa in gurigiisa loo dabamaro xisbiyihiisii iyo iyo xildhibaanihiisii iyo xaggaa loo dabamaro wa taas argoosi sooma noqonayso waa fikrad siyaasad oo aad u quruxsan waay waan ku farxay ruuta markuu arrinta sameeyey haye Aa, aad bay u fiican tahay waayahay Santi.
xamdi waan siin yahay waa maqlaysaa hassana fikirkiisa dhegeystayaasha kale ayaan siinaynaa star f m hallow
halo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxma
star f m waa kusoo dhaweynaa magacaaga
cabdinuur cabdinuur halkee joogtaa
mandera waayahay raadi hana ka dheerow fikirkaada
niyo horta midda oon kuu sheegaa haye
waa wax iska caadi ah afrikaan eh, wadaxadwe- madaxweynaheedu waa intaas oo afka wax ka sheego wax soconaana ma jiraan haye
kuwa isgadi rabo oo xisbiga bix rabana dantii ninkaan inta kululaya hadda oo baarlamaanka lagu kaalmeeya wixii asaga wata baromkiisa loo maraya intaas rabo kululi oo ogeen lacag ay ka rabaan waayahay lacagtooda daal helaan dadka ma laha dawladda ha burburto masaa socod shaqadooda maaha haye
marka ayaka hoos ahaana waxooda laga siina marka baarlamaanka la galana marka wixii uu ruutu rabo waa sabood garina moga xisbiga ma baxayin Mm.
marka dawladdan marka afkumaa ku socotaa ruutu wuxuu daylinaya ilaa hadda wax kambeyn ku jiro weegi oo arkaysaa haye
wixii qaarkood wax qaar bogsadaa wax wax hadda wax ku jirin ma laga cabsoode eh haye
ha runtii waxaa jira waxaa wax ku jiro meeshan
maxaa ku jiro maqlay ha yani wax mogta waxaa le wax wax ku- waxa yani soomaali waxay dhahdaa wax wax hadda ku jirin malaga malaga cabsoodo haye ninkan wuxuu dawladdu wadi leeyahay cabsida ku jirto waxaa wax intaas kastoo shubti iyo wax waa jiraan haye
marka xildhibaanahan oo baarlamaan ku badan oo UD o d m k oo azimiyooda kale eh, marka inta soo leexsado oo baarlamaanka full support ku helu rabaa waayahay full support hadaad heshid marka dawladdii iyo dawlayaasha kaleetona ku aqoonsan lahay baarlamaanka ninka waa wada lagu leeyahay Mhm.
dantiisaas ku fulin rabaa marka waxaas ka cabsoona ma laha lasoo baxa iyo dadweynaha meel iskugu imaada waa la ducaysana laleeyahay waxaa duco imaadaysa marka dadka adig kaa hooseeya oo ololtanteen isu imaadaan waayahay oo meel iskugu yeerjido dhad warmiyo waa dawladda waa tayna bal wixii waa dhaceen laakiin aan isla qabanna waxii dhacay waa dhacay Eh, mucaaradkina xafiisooda loo ogolooda wataan oo La- operationalization lagu sameeya laakiin iyaga ayaa diidan mucaaradka inay soo dhowaadaan oo dowladda ma aqoonsana leeyihiin
maya waxay imaadi kartaa markii operationalizationka officeka waa furaha dhaca ninkan haye
Eh, budgetkoodan waa gooni marka dawladda ila fiiriya meesha ka hadlaysay iyo la qabtaa dha- oo la ogolya open democracy a noqoni waayahay
laakiin open democracy ma keeni raba horta dadka aan kala jijibiyin marka kala daataan waxba uma samayn raba one party state a kusoo socota Mm.
arrintaasina marka waa wax hadda socdo nimankaan lacagta dooninaya wax maba la yaabay ani waa ruuto hadda kulul oo dan leh aad waa mahadsan tahay ah shukran star f m hallow
Hello, Simon.
waa kusoo dhaweynaa Eh, Garyaqaan eh, Mandela.
yaa Garyaqaan Mandero.
waayahay garyaqaan loo yar miyaa tahay
Eh, malaha eh, dabcan Ah, mise naanes waaye
eh, naanays weeyaan magarad waayahay barnaamijku waa la socotaa aad iyo aad haye haye Eh, horta mascabow eh, waxaan ku leeyahay waxaan shaqa aan macaarad aan lahayn ma socoto mafahamti Mhm.
Eh, wax walba waa inay fikir kala duwan meesha waa soconaysaa laakiin hal fikir meesha waxba ka soconaya ma laha waa tahay
Eh, marka hadda maanta hadii oo xildhibaana xodxodasho ay b- dhacday em, doorashada hadda lix bilood waxaan ka badnayn unbaa laga joogaa marka eh, aminkan in lagu mashquulo maaragta xildhibaana laisu keenay iyo xildhibaano xisbi kale kasoo galay iyo micnaha la doondoono ma ay aheen waa in kenyaanka hore loogu wado unbaa loo baahnaa waa yahay Eh, maadaama xildhibaan uu soo doortay eh, shacab uu soo doortay shacabka soo doortay waxaa laga wuxuu kusoo doortay xisbi xisbigaas eh, madaxweyne ilaa iyo m c a aas u yaryahay xisbi ay ku socdeen marka eh, hadda eh, haddii oo xildhibaanada oo hadda uu raadinaya ruto uu wada helo waxay noqonaysaa siyaasad hal dhinac u socoto eh, horumarkii Sa- meeshuu ka baxaya xildhibaan walba meesha laga soo doorto inuu wax u qabto halkaasay ka baxaysaa haye ilaan baarlamaankan haddii wax la hor keeno mucaarad iyo muxaafid waxaa laga doonayaa ma garanaysa inay meeshaas hayta fikir eh, laiskula imaado Eh, intana waxay diidan yihiin intana waxay daydan yihiin meel dhaxa laiskugu imaana kenyaan meel baa loo jihayni waa sax laakiin maxaa ka galay marka ruto asaga ee mucaaradka
Eh, waxaa ka galaya ani micnaha waan kasoo horjeedaa midda uu xildhibaanada uu ku doonaya sida hadda la sheegaya oo xildhibaanada ku doonaya xildhibaanada mucaaradka uu ku doonaya waan kasoo horjeedaa ani lama qabo mafahan Eh, marka eh, haddana sida hadda aad noo sheegteen waxa waaye eh, wuxuu dhigayaa xildhibaanka kusoo galay macnaha ku imaaday dhinaca mucaaradka ka imaaday hadduu halkaas ay xilka ka qaadaan boodkiisuu banaanaanaya asagoo shacab soo doortay dabcan xildhibaanka xilka kama qaadi karaan dastuurka ma dhigayo laakiin eh, wuxuu wuxuu kama tirsanaanaya xisbiga kama tirsanaya xildhibaanka lagama qaadi kara xil- kursiga
yani eh, dib baa doorasho uga noqonay soomaha maya maya xilka uu kursiga lagama qaadayo kursigana ku- laguma noqona laakiin kamid ahaanshahu eh, dabcan uu ka mid ahaa xisbiga inbaa laga qaadayaa
aada baa ku fahmay marka ma ma ku wanaagsanaa dawladda micnaha dhinac dhinac labada dhinac inay ahaato oo micnaha eh, hal wado lagu socdo ayaa magaceedii ku habboon mafahan marka haddana eh, ma sii soconayso inay oo maaragta mucaaradkana eh, libintiisa la siiyo eh, dawladdan ay magaceeda shaqadeeda hore u wadato unbaa magaceeda ku habbooneyd inay aminka magaceeda eh, mucaarad iyo muxaafid laga hadla ma ay ahayn lix bilood ayadoo doorashada ay jirto aada iyo aad
marka eh, middaa ayada kuma soo dhaweynayo ruto eh, wuu ka qaldan yaan leeyahay shukran qaryaqaan aad baad umahadsantahay saaxiib mandheera idaacadda star f m codka gobolka qoybar ayaa dhegeysaneysaan dhammaantiin subax wanaagsan eber toddobo eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddobo side- waa eber toddobo sideed eber hal eber shan hal eber shan dhammaantiin ah, subax wanaagsan barqa wanaagsan meel walba aad joogtaan si walba inoo dhegeysanaysaan goor dhow war wixii dalkii dibadda ee naga soo gaaray caalamka iyo weliba soomaaliya dalka ayaad maqli doontaan iyo cabdulaahi axmed cabdulaahi laakiin marka hore dhegeysta qadka telefoonkan siiyo aragtidiisa fikirkiisa isagana wuxuu doonaya Alo, asalaamu calaykum.
wacalaykum salaam waraxmatullahi wabarakaatu magacayga adan cabdullaahi le waxaan joogaa magaalada mandheera aadan soo dhowow waa dhowahay kheyrka kusoo dhaweeyey Eh, laba maroodi hadday gararaan mhm
dhexdooda waxaa ku baabaya caws aada iyo aad
ruuta horta inuu xildhibaanada uu kala jijibiyo horta uu ku- uu ku roy haye
raa'ilana haddee horta dawlada mucaarad laheen mhm
ma shaqaynayso aada iyo aad
inuu mucaaradnimadiisa inuu ku joogo ha- hal nabadgelyo wax ku raadiyo oo nabadgelyo ima- oo macnaha mudaharaad marka la samaynayo nabadgelyo wax lagu raadiyo mhm
way ku fiican tahay ma garad laakiin aan aadanow eh, tiradii horaan raila uu ku faanay haddii l- laga kala dhantaalo ama la kala geeyo maxay u dhimamaysa marka asaga raila
wax weyn bay u dhimaysaa Waxay- waxay noqonaysaa inuu afka ka hadlo un oo siraa saas ha la yaal haye oo mudaharaad faraha badnaa iyo rabshadihii ay istaagaan ma garad adiga marka maxaa sabiranaysaa marka adiga ka aadan ahaan marka arrimaha isku fiiriso isku bimayso maxaa sabiranaysaa waxaan si- waxaan sawiranahaa duq- duqurka cadaagaha Mhm.
ee ee ra'iila ahaa ina duur cidlo looga tegay ma garat haye
waa sababtan asaab iska lahaa ma garat in duur cidlo looga tego Eh, markaan kasoo tegno eh, duurka cilada ay sheegayso laakiin markaad fiiriso sida kale xildhibaanadan iyo qeybta marka ka ah azimiyo jubilee iyo qaarka hadda ruto la kulmayaan maxaa kuu soo baxaya
waxaa isoo baxaya ruutu inuu dawladda uu hogaamin doono xildhibaanada kuwa mucaaradka iyo kuwa kalena uu isku darsan doono shantan sano horta saar baa noogu dhex xiran ma garat haye
ruutun baan ku haynaa dhowr wasiir buu na siiyey ruutun baan ku haynaa isaga laftiisa shantan sano hore waa cusub yahay oo wuu shaqayn laakiin shantan sano in la cayn doono umalayn ma garat caadiya
shan- soomaalida shantan sano dambe waxbay caysaa shantan sano horena waxbay ammaantaa ha
marka laba wajiilnimo ma fiicna marka waxaan dhihi lahaa duq railana hadee hala xishmeeyo waa rud duqsoo cadaa aad baad umahadsan tahay aadan waa no stress aan filaa codkiisa aan ka dareemaya dhegeystahaas uu mahadsan yahay idaacadda star fm codka gobolka waqooybari ayaa dhegeysaneysaan dhegeysa dhammaantiin marqa wanaagsan saaxiibayaal saaxiibada ku sugan mandheera beled waxaa usuuf tahay een, ba- waa banisa ramo iyo lafey waxay naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic shan halka kuwa wajeer iyo habasweyne naga dhegeysanayaan sagaashan toddoba dhibic saddex saaxiibada muqdisho sagaashan toddoba dhibic eber saaxiibada ku sugan isiolo balanbala meru iyo sidoo kale em gaashe mise madoogaashe iyo banaaney waxaasoo dhan waxay naga dhegeysanayaan saaxiibayaal waa hal eber laba dhibic saddex kuwa ku sugan mombasa nairobi garis oo dabcan waa nairobi waxay naga dhegeysanayaan hal eber shan dhibic sagaal mombasa iyo nabaaxigeeda hal eber saddex dhibic shan gaariso dhadhaab xeryaha qaxootiga tanariva masalani sagaashan toddoba dhibic hal dhegeystayaal saacida muscab ismaaciil iyo sidoo kale yuusuf bakada ee barnaamijka si wada jira usoo saaraan in la socodsiinaya dhegeystayaal bal iminka dhegeystayaasha ayaan fursadaha kale u siinaya waa inta markaas aan ka qayb qaadan oo doonaya aragtidooda fikirkooda markaas inay nagu biiriyaan dhegeystayaal barnaamijka saaka diiradda ku saarayna xaaladaha ee hadda ee siyaasideed ee faraha hadda markaasi kasii baxayso iyadoo dhinacyada kala duwan ay eedeen markaas isku jeedinayaan sida xukuumadda hadduu hogaaminayo ee william ruto iyo sidoo kale mucaaradka raila omolo odinga haddaba maxay tani markaas ay kaga dhigan tahay in madaxweynaha eh, william ruto oo markaasi fargan uu ku sameeyo mucaaradka qaarna iminka durbaba ay ku biireen asaga ay ka mid yihiin kuwa azimiyo lawmoja iyo sidoo kale sagaal ka socdo qaybta markaasi orange Demo- waa orange democratic movement o d m oo ah dabcan xubnaha markaasi ka tirsanaa raila odinga sidoo kalena xisbigiisa ka tirsanaa oona halka uu asaga kasoo jeeda kaso- eh, dabcan eh, eh, waa halka uu asaga ka dhashay ay kasoo jeedaan ee dhanka nyanza dhegeystayaal maxay tani markaas uga dhigan tahay maxayna markaas ay u dhimaysaa raila odinga dabcan faragelinta iyo sidoo kale ugaarsiga isbeysiga ama xisbigiisa isbeysiga lagu hayo maxayna asaga macno ay markaasi oo oo dabcan uu kaga leeyahay madaxweynaha saaxiibada iyo aragtidooda fikirkooda dhegeystayaal ayaa iminkan siinaya walaal soo dhowo barqo wanaagsan
halo waa ku salaamaya walaal magacaaga barqo wanaagsan asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmat ullaahi wabarakaatu
markada ku salaamaya waa xusaan dharjoog shukran cusmaanow
waxaa weeye mhm
soo koobi ama badan haye mhm horta ilaahay baa mahadle ilahay nabadgelya amnina siiyey doorashadiina way noo dhacday si si wanaagsan baa lagu soo gudbay haya dalkana si qurux badan buu u shaqaynaya dowladda mhm
Een, ninka la yidhahda ruutu annaga inta yartoon ka arina horta waa lix bilood keliya hadda bishaan kulli xafle inta la doorto haya
annagu hadda waqooyi bari ahaan markaad fiiriso inkastoo weli hadda dowladda wakti la dhalilaan la gaarin mhm saansaan fiican baa ka socoto haya
dhibaatooyin badan waxtaan hayse baa ilahay naga khafiif hadda annaga mhm roobkana dee ilahay baa ka sugan allahna siiyo aada iyo aad wadadaa kamid ah maritaankeeda kamaandhaha kamid ah wax badan baa hadda wanaagsan baa la helaya aada iyo aad waxaa weeye marka midda kale wuxuu rabaa odiga raila sidii waagii uu ka shaqey wayay ninkii la yidhaahdo uhuru aha markuu nafta u keenay waa kii la heshiiyey haya dowladdaana washington aysan la heshiinaynin aha
de ninkaan si kale male wuxuu rabaa marka inuu kala furfuro oo dhibkooda iska j- reebo aha
railana dhibaato iyo dhib inuu qalasa mahaana waxba dalkuma hayo mhm
marka waxaan dhihi lahaa dhibka hanaga daayo lacagta iga sii go-oysee shukran dalkan waa nabad si qurux badan buu shaqaynayaa ruutuna waa madaxweyne fiican sida hadda ka muuqata aada baad umahadsan tahay adaa mudan cusmaan uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka aan ka xumay dhegeystahaasi qadka ayuu ku raagay dib usoo beegsan markalaan leeyahay saaxiibada kalaan siinaya aragtidooda farqo wanaagsan walaal soo dhowow magacaaga
halo waa ku salaamaya soo dhowow wagaa yuusuf bakada waa ku salaamay shukran adeer
alxamdulilah sheekada waan maqlayaa mhm
adeer xildhibaanada maxaan ku idhahdaa madaxtooyada ku shiray waa saxan yihiin haye maxay ku saxan yihiin ayagoo cidna wadanin oo sidoo kale hogaamiyaashooda amar aan kasoo qaadan ay sheegin inay la kulmayaan madaxweynaha
waxay ku saxan yihiinaan kuu sheegayaa haye
xildhibaanada horta shacibaa soo doortay mhm
xil shicibkaa markaas soo dooranayay horumar inuu meeshii laga soo doorto oo wax u qabta ayay rabeen ma garat haye
meesha wax laga qabanayo oo wax loo doonayana waa xaggee haye
waa xagga dawladda aha
door cilaa nimanka waxba kama qaadayaana dawladda dhismeed ee maxaan ku idhahdaa madaxweynaha leed inay la xisaabtamaan oo wax la qabsadaan oo meesha wax ka soo qaataanahay ay xildhibaanada ayay ay- ayay doonayaan haye
madaxweynahana waa quman yahay Mhm.
madaxweynahana xildhibaanada hadda ay u bataan wuxuu leeyahay dawlad awood badan oo maxaanku iradaa dabaysha ay gilgilaynin oo adag buu asagana meesha ka rabaa haye
marka aan karsana iyo aan dhexdooda fuuraa ku dhumaa la yidhi Mhm. aan karsanno
iyo aan dubana hilibkan haye adag waxaa tidhi hilibka waa la dubanayaa ana waxaan idhi waa la karinayaa sax
dhexdooda fuudaa ku dhumaya sooma haye
haddii banaankaa la tuurnaado oo dawladda ma aqoonsanin oo dawladda ma aqoonsanin la raba banaanka ka qayliyaan shicibkiina aad ku sugaay waxqabad kaa raba Mhm.
shicibka xaggee waxqabad ka helaya oo xilli jiilaa loo abaaraya lagu jiro xaggee waxqabad laga arkayaa haye
laasin waa xildhibaanada inay dawladda soo dhex galaan oy dawladda wax la qaybsadaan oo maxaan ku dhadaa madaxweynaha waddanka rataya alla kuu soo reeba Mhm.
ayaa la rabtaa inay madaxweynaha la- wax la qaybsadaan oo la siraan ayaa adigana loo baahan yahay haye
marka laba kala cabsata waxaa la yidhi lama kala- ma kala owlaada Aha.
in banaanka laga caysamo oo ma aqoonsanin iyo waxyaana waxa maciisada qaalla iyo in la yidhaahdo maaha.
Ah.
raila marka marna wuxuu leeyahay madaxweynaha maba aqoonsanin marna waxay leeyihiin maciisadiya qaalla
haye
waa fahamtay soo maaha sax
aniga waxaan leeyahay madaxweynaha waa quman yahay xildhibaanana waa quman yihiin oo dhintooda ay garteen dalkooda iyo dadka soo doorta ay wax u raadinayaan haddii xisbiga laga bixiyana cod ay ku soo galeen codkii lagama qaadi kara sax
marka aniga waa idin salaamaya intaasaan ugu baxaya aad baad umaqsantahay darsugo uu umahadsan yahay mandheera idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari saaxiibada aad baan uga mahad celinayna bal laakiin qaadka telefoonada xigayaasha kalan siinaya walaal soo dhowo barqa wanaagsan
asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu wacalaykum salaam waraxmatullaahi wabarakaatu haye adeer cali waxaa suub la yidhi shalay dalatee waa la shugi jiray buu yidhi adeer fikradaadoo keli ka hadal taadoo keli ka hadal horta waxaa weeye afka soomaaligu Ehe, annagu aad uma naqaan laakiin sida aan maqli jiroon hayno ehe.
karsanna iyo dubanna waa nafta dadaalkeed wey karsaney Ee, maaha iyo du- iyo dubannu Eh, waa nafta dadaalkeed weeye Waa- macnaheeda saasaan ka maqli jiro odayaasha waa sax hayid okay macaan marka adiga waxa ku keentay oona ku- ula jeedo adigoo qof kale ka hadlaynin taadoo keli ka hadal marka Ay, taydan ka hadlaa oo ujeedaa inaadan ogolay waxaa idinka hor yimaadee diinna saa rabtaan u yeelayo waxaan ku idhaa ninka ka yimid dhalinyaanka Eh, xildhibaanada qaarkood naqraacnimaa lagu yaqay weligood haye waxa weeye waa waa waa waa waxa weeye waa ma- ma- ma- naq- naqraacyaal siyaasadeed baa la yidhaahaa haye weligoodba meeshii dhereg ka bislaaday inay u yaacaan waa lagu yaqi laakiin maxay sulugeen maxay sulugeen oo ka Waxa sulugeen weeye azimiyo kuwa ka socda sheegaysa Eh, waa kana Philip- Philipus oo oduwar ninka la yidhaha janlaango yalango waa janlaango waa kan maaragta ooyahay oo maaragta meel u galan la haye xisbigaana waxa weeye iyo ninkii ka hor yimaada ee ka tirsanee la kurma william ruuta horta waxa weeye Eh, berigii mooyimaan joognaa annagoo mutukufu ra'iisi la dhihi jira horta waa muy Ka- katiibaa jira haye sharci gobolka degmo kasta waxa ay leedahay baa ayay helaysaa haye waxa looga baahan yahay in hadda nin la aadamada meel uu joogo faa'iido ma- maaragta looga baahan yahay ma jirto haye ninkii se isku daya inuu khalaafo aha waxa weeye tillaabo sharciyaan ka qaadaynaa waana fakantibuu noqonaa kursigiisa maxaad haddaana lagu noqonaa doorasho maya doorasho laguma dhaqan karo dastuurkana ma dhigay saas ee, adeer cali suub saa ma dhigay dastuurka naftirkiisaa dhigaa inay Ma- dadku ma- hadday- ma noqon karo.
ay kaa keenaan saxiix Asagna jaa- saxiix ha saxiix haddii la keeno laba qofood haddii waa la sax keeno.
saxiix waa sax waan ogolaan saxiix waan ogolaan katiibaha qoraya waana laga keeni u fiirsa dadkaas laakiin laakiin maxay- laakiin adeer cali suub maxay salugeen oo xisbiga ay ka sulugeen ay ka waayeen ay xisbi kale wax uga raadsadeen Ay, john badi iyo waxaan oo kale waxay waayeen kuru kursi iyo ama lagu siyaa waslaay Mino- minority eh, leader ama deshaw lahaa waa waayena waxaasay saluugeen laakiin anagu ninna raacay waxba nooguma fadhinin laakiin marka haddaa ishubtaan adeer cali suub haddii eh, odm iyo azimiye ay ishubaan maxay u daba ordayeen oo tooda may waxooda qabsadaan maxay ay usii daba ordayeen haddana kuwa xumo meelaha aadayaan rabnaa inaan sifayno ee taakataakooyinka ee laga leexdo haye rabnaa inaan sifayno haye waana sifaynayna bilaabaan ka qaadayna haddee kuwa Mucaaradkana- ka waran haddee kuwa kuwa kale haddee liigu si kuwa kale haddee liigu si darsamaan ka waran ma waxa mucaaradku waxaan ku yidhi mucaarad waxa loo soo dhabar adeegay wey weligiisna laga soo shaqay haye haddii waxaad og tahay berigaas ni yaraad aheede two thousand and two ha kuwan soomaalida hadlayaan u jawaabiye eh axmed khaliif maxamed raxmatullaahi calayh eh ayaa soomaaliya dhan wuxuu ka ahay mucaarad wa- wasiiri wa- minister of labor laga dhigay laba iyo labaatan beri buu haayo si allah u timi haye soomaaliyeeda waxay lahaayeen kanuuju kanuuju qaxootidooda iyo kuwooda wadaniyiinta haye marka qof soomaali ka socdo la aamini karo hadda mucaarad lagu aamini karana anugu hal nin baan ogaa hadeer waa ninkee faarax macallin baa la yidhaah haye waa la yaqaa qof mucaarad weligiis ma aha aasax inkastoo meelaha qaarkood meelo kale aan isku hayna haddana dhankaas waa waa uqiraya inuu rag u yahay haye Eh, marka waxaan waxa weeye dheere meeshuu ka bislaaday raacayaan mucaaradna saa laguma noqdo marka Eh, marka waxaa soo ruuto, okay ruuto, marka marka okay adeer caleso waxaad leedahay meel wax ka bislaan bisay aadan iiga wax bisilmayn iiga waayeen
maya waxde waxay rabaan dee meeshii dawlada jirtay aadan ayagu waanaba maxaa marka halkaa waxay la- intay rabeen inay aadaan marka intay rabta inay aadaan Ba- bahashaan bahashaan shininta la yidhaahay lamid yihi haye marka ba waxa weeye eh, eh, eh, waxa weeye eh, mucaaradnimadu saas ma aha waa waa mabda weeye mucaaradnimadu malaa wax bay inay mabda wax- malaa- malaa wax malaa wax bay niiga waayeen adeer calesow maya waxay waayeen male waxa weeye waxaysan kala aqoonin in dawlad la daba orday in mucaarad la noqdaa oo isaga darto haye marka kuwaasu macno male wixii soomaali ka socda waa aqaanaa iyo dadka timaha jilaacsan oo dhan ha ah maaligaweedba kuwaa yaacaso madoobe intaan bitishinkii wadnaba kuwaa naga yaacay haye waxay naga qaadeen mayagaa hadli jiraba ah, mayagaa hadli jira horta ayagoo hadlaya ma la arag waa- waxaa weeye marka adeer adeer sugoobe waxaad meesha ku hayso marka.
oo at- taada kuwa kow keliya u kaadi u kaadi ah هذا ما زين اذا هذا صار ما عندكم قبل وظيفه عمره انه قلو لكن لما اقلو انا على سو وكان ماشي هذا كله كوي كو واركاس وين لقى عرراي او ملك الاذاي وهجاج احمد بامقان ولي وحافلها لكن انه اصير صوب بيكسل وحان اوغهي مصعب اوغهي انه يمكن قد كان لا حربينايو احمد uu du- uu iminkan barnaamij inuu ka qayb qaato laakiin waktiga ayaan nahay weli laakiin dhegeystaha kale qadka telefoonkaa siinaya soo dhowow halo waan ku salaamayaa asalaamu calaykum waraxmatu- wacalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu waa- waa maxamed ibraahim oo soo noqday aada iyo aad aad o aad horta arrintan waxaa soo kiciyey waxa weeye ruto oo sheegay yani in canshuurta laga qaadayo madaxdii hore haye arrinta dhanaas waxaa soo kiciyey waa arrintaas magarat aadiya mar mar uu dhahayo yani cashuur cashuurta qof kasta waa laga qaadaya xitaa madaxdii hore aada iyo aad
marka arrintaas waxaa soo kiciyey waa arrintaas marka shukran
nimankan jifada soo kacaysa aad baad mahadsan tahay uu mahadsan yahay xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow waan ku maqlayaa asalaamu calaykum wacalaykum salaam
neefka markii uu dhinto ama geela ama looda markii uu dhinto ma adigaa soo noqotay waa aniga neefka markii uu dhinto ha
shilinta iyo kadaanta iyo waxa korkiisa saaran oo dhanba waa ka cararaan inuu dhinto bay ogaadaan haye waa garata soo maaha waan garanay xisbi mucaarad oo d m inay dhimatay bay xildhibaanadan garteen haye inay waxba u hayn inay garteen haye
marka su- calasow waxba yuusan dadka aflagaadeynay ana ma aflagaadeynayo waa waadan odaya aada iyo aad aada iyo aad intaasaan ugu baxaya shukran aad baad mahadsan tahay adeer umaadsan yahay een, ay ma jirto ee, xigaha kale qadka telefoonka soo dhowow asalaamu calaykum yuusuf fakat wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu iyo farsamayaqaanka iyo daadagiyaasha dhammaantood baan salaamayaa soo dhowow saddex daqiiqa inoo soo hartay bal adigana fikirkaada aragtidaada gaaranow
ah janna gale afkaa caana lagu qabay in badan waan salaamayaa dhegeystayaasha dhegta ku hayaan oo sideeda wacan oo qaayaha leh oo qayb qaatay sida babacaladu waan dhegeysanaya hadda xamaasad dheer buu weliba ku iyo goobin buu meesha keenaan maqlay uu ku dhegeysanay haye
horta ani waxaan leeyahay xisbiga o d m waan arkahaynaa oo waan arkahaynaa maxaa yeele waxaa horta waa dawlad dhisan siyaasadda waa laga soo gudbay haye
siyaasadda mar bay socoto xamaasad bay socoto kawaajooyin baa la tegay oo nin walba kuuruu raadinay
aha kuurihii iyo ta- taratankii way soo dhammaatay ee madashii baa la galay magatinkeeday ku dhalataa
haye
marka magadii way dhalatay dawladdii waa la soo dhisay maxkamad baa la tagay waa la isbaaray waxay gacanta la gelin karo dhan waa la geliyay gacanta oo maaragtay o d m doodooda ay meesha soo saareen waxaa meesha soo baxday gobol cidlo inay taagan yihiin oo maaragta laga guulaystay duqu waa kuu kusoo dhaweeyey uu dhahay gaansa ilaa dhinacaas markuu madaxweynaha uu aadaya hala soo dhaweeyo maaragtay dowlad wax laga qayb qaato waa ku dhahay waan garanay
sidiisaan u ogeen oo madaxweynaha uu soo wareego oo gobol kasta uu tagay waxaan gobolka waqooyi bari ka ahayn iyo gobollo gooni oo hadda aan weli hadda afka ka sheegi karin waxaa jirtaa inuu duqa dibadda aaday markuu soo noqdo inuu dhahay haddana wax cad baan haysanaa oo aan ku doodno haye wixii caddaa oo shalay la geen waayey supreme court hadda maxay u yahay la soo bixinayo aada iyo aad markaas siyaasi wacdaa aad tahay waxaa la rabaa inaad qodobkaada uu meel uu ku wajahna aad moogay inaad noqota ciyaalka intay meel ku dheelaan bay haddana meel kale u ordaan oo dhahay meeshaas aan haddana ku dheelaynaa haye
waa nin siyaasi oo rugcaddaa oo kontonka sano kenya ay dhisneed un siyaasad ku dhex jiray inuu saas u dhaqdo horta waa siyaasad xumo haye
garabka la talinayaan oo asaga la talinayaan oo la taliyaasha u ana maaragtay maba garanaynba meesha ay siyaasadooda ku habboon tahay iyo meesha ayaga wax kooga halaayo maba garanayin mhm
aniga waxaan leeyahay nimanka soddonka dhaaro ruto la kulmeen oo state house tageen waxay arkeen meeshan inuu gobol ka orosneen Mm.
dhagax tuur laguma jiri karo markasta in shacab baa kusoo doortay inaa wax u qabataa doonaysaa waa sax
oo shacabkii hadda maxaad u qabani haddaaba maaragtay dawladdii aad xubin ooga soo ridi karin oo dhaqaale oo keeni karin oo abaaraha dhaceen iyo coronaaga isku darsameen Mhm.
dhibaatada ma haddaad waxba ka qaban karin maxaad eh, maxaad markaa baarlamaan ka soo gashay haye adi booshadaada raasa laguma dhihina moogta waxaa lagu dheh ummaddan yaad makishaa qof kasta xaquuq dilay inaad siisaa la rabaa Mhm.
ninka odayga rogcadaaga ah imkuu dawladda la jaanqaadi lahaa oo u dhihi lahaa waddanka dhibaato fara badan baa ku dhacday maanta aan hor soconno Mhm.
xataa muu haddana dhagax duub ayuu bilaabay haye
waxaas kuguma wanaagsanaan leeyahay Mhm.
waxaa la yidhi nin walbo qorigu jabiyo qarjabtiska ma noqo oo habeen gud cur adigoo joogto haddaa geed jabiso qarjabtiis ma ka dhici kartaa oo mugdi oo haddana maaragtay meel cidla aad joogtid Mhm.
alaba jabisee Mhm.
ninka rayla eh asagaa xisbigiisa burburinaya siduu uhuru u burburiyey jab- jubliye oo kale haye
wuxuu ku burburinayaa siyaasad aan loo joogin saacadan haye
hal imbiina gacan kuma hayn doono kudi waxay ku waxay ku wada beeri doonaan dawladda aada iyo aad
dadkana waktigii laska gumaysan ee lama joogo waxaa la joogaa wakti oo nin walba maaragtay uu xor yahay codkiisa xor uu yahay waa tahay aad baa umahadsanta saaxiib
haa janna kale waan ku salaamaya dhegeystayaasha waan salaamaya Waa- Intaasoo maaragtay daqiiqada ay iga dhamaadeen waa tahay shukran aad baa umahadsan tahay dhegeystiya ugu dambeeya aan fursadda u siinin ayuu ahaa gaarana gaarisa uu mahadsan yahay aad baa umahadsantiin dhammaantiin waan idinkaga mahadcelinayna inaad barnaamijka qayb kasoo noqotaan inaad dhegeysataan sidoo kale waan idinkaga mahadcelinaynaa dabcan doodaasi aad ku xiisaha badan kadib barnaamijka halkaasi aan kusoo gabagabaynaa si wada jir waxaa idinku wadaadiinaya yuusuf bakad iyo musa ismaaciil kulanka xigo iyo berito ayaanu dib u kulmi doonaa hadduu eebbe yaraahdo intaasi ka hor nabadgelyo